إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي وأخواتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo ah maalinteennii koowaad muxaadaradeennii saddexaad mu'tamarkii afar iyo tobanaad oo ku beegan lixda bisha toddobaad laba kun iyo lixda oo miilaadiga ah ama hijriyada toban ama koob iyo toban bisha tobanaad kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo toddoba waxaa marti noogu ah muxaadarada saddexaad ee cinwaankeedu uu yahay taariikhdii imaam maxamed idriis ashaafici sheekh sheekheenna faadilka ah oo nooga yimid dalka kanada sheekh bashiir shiil marka waxaan ku soo dhowaynayaa mikrofanka oon dhexdiina uga baxayaa sheekh bashiir shiil iyo muxaadaradii taariikhdii imaam shaafici falitafadal mashkuura
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عنوانك محاضرة وتاريخ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه انت أنا باللابن محاضرة وحن جعلان لها in ay noo noqoto bilow iyo faatixa khayra biidni illaahi tabaaraka wa tacaala su-aal baan ku bilaabi doonnaa su-aashaas oo ku wajahan rag iyo dumarba su-aal baan ku bilaabi doonnaa ku wajahan ragga iyo dumarkaba ku yar iyo ku weyn taasoo aan oola jeedo qofka sheegana hadiyad bii igu leeyahay waxay tahay sidaynu ognahay ummadda soomaaliyeed waa ummad islaam ah falilaahi alxamdu waalminna uma min nicami illaahi caza wajal alla wuxuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala dad sunniyiin ah uma min nicami illaahi caza wajal alle wuxuu ka dhigay subxaanah wa tacaala dad u intisaab sheegta calaa madhabi alimaam alshaaficiy liajli daalik waxaa la yidhaahdaa lama yaqaano mujtamaca aynu ka nimid iyo ummadda aynu ka dhalannay qof aan diinta islaamka haysanin waxyaabahan waaga dambe soo baxay naga dah lama yaqaano mujtamaca soomaaliyeed qof aanan sunni ahayn laguma yaqaana sidaasoo kale qof aanan shaafici ahayn haddaba mar hadday sidaa tahay waxaan u baahnaan lahaa qof ii sheega shanta magac ee ugu horreeya imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh ma heli karayaa hadiyad buuna igu leeyahay qofkaasi rag iyo dumar cidduu doonaba ha ahaado shanta magac moxamed ibni idriis waynu maqalnay saddexda kaliyaa iigu daraya hadiyad buuna igu leeyahay ma jiraa qof ii sheegaya waxaan u malaynayaa nalalka indhaha iga qabanaya laakiin qofkii gacanta taagaha la ii sheego ma jiraa qof garanaya shanta magac ee ugu horreeya imaamu shaafici ma jiraa ayib wakhtigaynu ka faa'iidaysanna marka haddii uusan jirin wax ii sheegayna ma arko moxamed ibni idriis ibni cabbaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu lmutalib haashim ibnu mualib ibnu cabdimanaaf weeyaan mualib ibnu cabdimanaaf iyo waxaa walaalo ah marka halkaasuu nebiga kaga dhacayaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abtirkiisii oo ree bani mualib weeyaan waana aala beytka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka magaciisa oo saxa waxaa weeyaan moxamed ibni idriis ibnu cuhmaan ibnu cabbaas cafwan ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu lmualib ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab bna mura ibnu kacb bna lu'ay halkaasuu gelayaa ilaa iyo cadnaan rasuulku la socdaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaa darteeda waxaa la yidhaahdaa huwa bnu cami rasuuli illaahi sala allahu aleyh ali wasalam waxaa dhalay nebigeena adeerkii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaa darteeda ayaa culimmada islaamkuna itifaaq ku yihiin inuu aali beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam ama uu yahay matlabi sidaa darteeda waxaa la yidhaahdaa moxamed bna idriis ashaaficiyi almatlabiy reer bani mualib weeyaan ibna cabdi manaaf imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh waxa uu dhashay boqol iyo konton hijiriyada markay ahayd islaamka waxaa la yidhaahdaa waa sanadkii uu dhintay imaamu abi xaniifa raxmat ullaahi tacaala calayh imaamu abi xaniifa oo magaciisa la yidhaahdo nucmaan ibnu haabit kana mid ah afarta imaam ee madaahibtoodu ay caanka tahay maanta uguna horeeya da ahaan sanadkii siddeetanaad ee hijiriyada ayuu dhashay baa la yidhaahdaa uguna horeeya da ahaan ayaa isagu wuxuu dhintay boqol iyo konton hijiriyada islaamka markay ahayd isla sanadkaa waxaa dhashay imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh bacd alriwaayaat rabiic ibnu sulaymaan laga warinayo tilmiid imaamu shaafici sida uu sheegaya imaamu albayhaqi fii kitaabihi manaaqib ashaafici ayaa wuxuu leeyahay fii nafsi اlyowma alatii maata fiiha imaamu abi xaniifa raxmat ullahi tacala calayh naf ahaanta maalintii uu dhintay imaamu abi xaniifa ayaa imaamu shaafici la dhalay imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu leeyahay ma aanan arkin khusuusiyada maalinta imaamu abi xaniifa uu dhintay inuu imaamu shaafici dhalay wax daliila uma hayno laakiin macnaha loola jeeda xaafid ibni xajar baa tilmaamay fii tawaali tasiis fii tarjamati ibni idriis kitaabkiisa uu kaga hadlaya manaaqibu imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh isagoo odhanaya macnuhu waxaa loola jeeda waxa weeyaan carabtu waxay ahaayeen kuwo ku itlaaqa maalinta sanad ku itlaaqa ama sanadka maalin ku itlaaqa sida loo yidhaahda annaga baynu u niraahno weeyaan hebel iyo hebel isku gubay dhasheen ama gugii hebel dhintay sanadku hebel dhintayba hebelna dhashay maalintuu dhintay buu dhashay macnii iyadoon loola jeeda nafs alyowm laakiin loola jeeda sanad ahaan imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu dhashay haddaba sanadku marka islaamka uu ahaa hijriyada boqol iyo konton sanadkaasuu dhashay raxmat ullaahi tacaala calayh waxaanaan soo tilmaannay inuu yahay malabii reer bani cabdilmualib halkaa u nasab sheeganaya reer bani mualib ibn cabdimanaaf u nasab sheeganaya arrintaa iyada ahna imaamu albayhaqi markuu ka hadlayay raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa manaaqib alimaam ashaafici wuxuu leeyahay culimmadii cumuuman iyo khusuusan dadka ahlulxadiidka ah midna khilaaf kama taagna arrintaa iyadaa nasabka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh arrintaa iyadaa waxaa ayidaya kutubtooda markaa dib ugu laabatid a'immada oo dhan imaamu axmed ibnu xambal imaamu albukhaariy kitaabkiisa taarikhu alkabiir iyo taarikhu alsagiir sidoo kale imaamu muslim raxmat ullahi tacaala calayh iyo kayrkoodaba amaa awowgiisa saa'ib ninka la yidhaahdo ibnu cubayd ibnu yaziid iyo walaalkii maalintii beder bay soo islaameen marka awowgii imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh saxaabadu ka mid ahaa ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin sidaa darteeda ayaa waxaa la yidhaahdaa sida imaamu ibnu khusayma uu tilmaamayo yuunus ibnu cabdilaclaa oo ka mid ah min talaamiidati alimaam ashaafici raxmat ullahi tacaala calayh dhinaca kalena ka mid ah min a'immati ahli alxadiid bukhaari iyo muslim iyo raggaasoo dhan ay wax ka warinayaan ayaa wuxuu yidhi ma aanan arkin nin aabbihii haashimi yahay hooyadiina ay sidaa tahay ilaa laba nin mooyaane cali bni abi aalib aabbihii waa abi aalib hooyadiina waa faatima binti asad ibni haashim iyo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi mooyaane arrintaa iyadaa imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayh fii munaaqib ashaafici waa ka daba imanaya saxna ma aha maxaa yeelay sida xaqiiqada imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh hooyadii waa reer bani asdi bay ahayd asdushin waa reer yeman halkaasay u dhalatay magaceedana faatima la odhan jiray laakiin sida bacd almu'arikhiin ay sheegaan sida bacd almu'arikhiin ay sheegaan imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh in hooyadii la odhan jiray faatima binti cabdillaah ibn alxasan ibni xuseyn ibni caliy ibni abi aalib arrintaa iyadaa sax ma ah qaarkood waxay yidhaahdaan maya hooyadii waxaa la odhan jiray faatima binti cabdillaah ibn almaxsan ibn alxasan ibn almuhana ibni xasan sibta rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam xasan ibni caliy ibni abi aalib halkaasay geliyaan iyaduna sax maaha hooyadii faatima la odhan jiray min bani asdi bayna ahayd waxaana deliilkuugu filan imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh safarkiisii ugu dembeeyey ee uu ku tegey qaahira iyo masar waana meesha uu ku dhintay ee lagu duugay eh wuxuu ku degay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi safarkaa isaga ugu horreeyey masar markuu tegayey min akhwaalihi bani asd abtiyaashii reer asdi buu ku degay waana sida culimmadu ay qarireen mila alimaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayhi iyo hayrkiisaba imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi waxaa la dhalay haddaba boqol iyo konton hijriyada islaamku markay ahayd bilaa ikhtilaafin cinda alculamaa boqol iyo konton hijriyada ikhtilaafna kama taagna arrintaa iyada ah xaggee lagu dhalay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh waxaa lagu dhalay ghaza casqalaan ardu falastiin beyt almaqdes halkaasaa lagu dhalay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh hooyadii haza ayay ku dhashay uma way soo qaadayoo ilaa casqalaan ayay keentay uma way ka soo qaaday ilaa makka isagoo toban jir ayay keentay tobaniyo sano ku dhow ayay keentay halkaasuu imaamu shaafici marka ku barbaaray raxmat ullahi tacaala calayh sidaasaana loo jamcinayaa dhammaan riwaayadaha ku soo arooray maxaa yeele riwaayadaha qaarkood baa waxay tilmaamayaan in imaamu shaafici lagu dhalay casqalaan riwaayadaha qaarkoodna waxay tilmaamayaan in lagu dhalay haza marka isma diidana sida imaamu bayhaqi buu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayh haza lagu dhalay sida saxa ah uma casqalaan bay hooyadii oo la soo safartay uma bacda dalika maka ayay keentay amaa aqwaasha qaarkeed oo odhanaya imaamu shaafici wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh yeman baa laygu dhalay imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala calayh fi sir aclaami nubala markuu kaga hadlaya tarjamat alimaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh waxa uu soo naqlinayaa taqriiban wax gaaraya ama waxay gaarsiinayaa tarjamadiisa boqol safxadood waa kitaab kaamil ah weeyaan boqol safxadood sidoo kale xaafid ibni xajar raxmat ullahi tacaala calayhi tawaali ta'siis fii macali bni idriis waa kitaab khaas oo ugu talagalay manaaqiba imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh iyo hayrkoodaba marka ay tilmaamayaan waxay leeyihiin macnaha waxaa loola jeeda waxa weeyaan في قبيلة من اليمن waxaa lagu dhalay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh isaga oo hooyadii ay la degan tahay qabiilo reer yemen macnuhu taas oola jeedaa yemen ee ma ahayn in yemen lagu dhalay imaamu ashaafici sidaa darteed baa qolooyinka iyagu isku dayey inay arrintaa iyadaa ka hadlaan waxay yidhaahdeen ghaza oo min yemen ah hadalkaa khalad weeyaan ghaza imaamu albayhaqi wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayh waa min beyt almaqdes waxayna u dhowdahay beyt almaqdes casqalaanna lix mayl bay u jirtaa sidaasi la-eg marka halkaasay ka soo rartay ilaa casqalaan bay keentay uma casqalaan bay ka soo rartay ilaa makka imaamu shaafici baa wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayhi markuu toban sano gaaray taqriiban hooyadii way soo kaxaysay maxaa yeelay ardada falastiin ama beyt almaqdis iyo hareerihiisa wax imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi aqribadiisa ah oo ku nool maynan jirin sidaa darteeda wuxuu odhanaya hooyaday waxay iila soo safartay oo iila soo aaday ilaa iyo maka meeshii reer tolkay ku badnaa iyadoo odhanaysa waxaan oga baqday wiilkayga dayaaca abtirkiisa inuu ka dhumo nasabkiisa inuu ka dhumo marka sidaa darteeda waxay u soo qaaday halkaa iyo yeman yeman markay keen halkaa iyo waxay u soo qaaday cafwan ilaa iyo maka markay keentay maka waxa waali ka ahaa haystay hareeraheeda kuna badnaa reertolkii imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh haddana sidaasoo tahay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu ahaa agoon hooyadii baa soo barbaarisay aabbihiina wax xoola ogama dhimanin oo wax aada u cajaa'ib badan weeyaan imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh aynu tilmaami doonnaa qayb yar oo ka mid ah tarjamadiisa maxaa yeelay tarjamadiisa wax la koobi karaya ma aha waxaana kuugu daliila culimmada islaamka ee ka hadlay qadiiman inta laga soo gaaraya qarnigii shanaad keliya ama qarnigii afaraad culimmada ka hadlay tarjamadiisa ama kutubta ka alifay taariikhda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh wax la koobi karaya maaha labaatameeyo kor bay u dhaafayaan kutubka qoray inta la ogsoon yahay weeyaan ee kutubtooda ayna soo gaareen asma'deeda inta aanna soo gaareenna ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala haddaynu niraahno marka tarjamada imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh ayaan ka hadlayaa wax la koobi karaya maaha wax la koobi karaya ma aha imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi maca daalika yatiim buu ahaa faqiir ah aabbihi wax xoola ogama dhimanin sabool ah hooyadii baa soo barbaarisay wahaakada mucdam ala'ima raxmat ullahi tacaala calayhim dhammaantooda badankoodu sidaasay ahaayeen aytaam hooyaa korinaysay laakiin hooyooyinka waxay ahaayeen dad cilmi leh imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh hooyadii waxay ahayd hooyo cilmi leh marka laga warramayo imaamu albayhaqina raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa munaaqab alimaamu shaafici ayuu oga hadlayaa culimmada kalena waa ka warramaan sidaa darteeda markay maka keentay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi waxaa la geeyey dugsi qur-aan ah hooyadii ma haysa wax ay kaga bixisa wiilkan isaga ah mushaarka macallinka la siinayo ama macallinku xoolaha uu qaadanayo ardayda uu ka qaadanayo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyhi wuxuu yidhi macallinka markuu ardayda u meerinayo dugsiga qur'aanka ah ayaan dhagaysan jiray arday loo meeriyo qur'aanka ma jiro ilaa aayadda iyada ah iyo wixii loo meeriyey dhammaan waana xifdinayay markuu macallinka dhammeeyo waa oga baxayaa buu yidhi fahamka ilaahay siiyey subxaana wa tacaala sicata fahmi wax yar ma ahayn xifdiga ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaalana wax yar ma ahayn macallinku aayadda waa yeerinayaa marka uu dhammeeyo yeeriskii ardaygaa loo dhammeeya imaamu shaafici waa xifdiyey isaga ma ahayn qofka loo yeerinaya laakiin ardayda kale ahaayeen waliajli dalika ayaa riwaayada imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayh imaam ibni abi xaatim abi muxamed cabdiraxmaan ibni muxamed ibni idriis ibni almundir alraazi saaxib aljarx waltacdiil saaxibu kitaab alcilal wuxuu leeyahay kitaab ugu magac daray adabu alimaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh munaaqibkiisana uu kaga hadlayo iyo fadligiisa qisadan iyadaa waa soo aroorinayaa mila dalik imaamu albayhaqina waa soo aroorinayaa xaafid ibni xajarna tawaali ta'siis ayuu ku soo aroorinayaa imaamu albayhaqi wuxuu leeyahy raxmat ullahi tacaala calayhi macallimkii markuu arkay ilmahan saboolka ahee faqiirka ah agoonkana ah wuxuu yidhi inaan wax kaa qaato iima bannaana sidaa darteeda wuxuu raalli ku noqday macallinka inuu imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh waxa laga hadlayay waa dhowr sano weeyaan maxaa yeeley toddoba sano markuu gaaray imaamu shaafici qur-aanka waa dhammeeye marka waxaa laga hadlaya waa intaa markuu ka yaraa mucallimkii marka wuxuu raalli ku noqday inuu imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh markuu isagu dan yeesho inuu ardayda u dabamaro oo markaa u meeriyo qur-aankii kabiir inuu u noqdo macnihi wakhtigii kabiirka u noqonayana waa goorma maxaa yeele toddoba sanuu qur-aanka ku xifdiyey waa intaa intuu ka yaraa weeyaan imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh qur-aanka markuu dhameeyey imaamu shaafici toddoba sanuu ku dhameeyey ayaa wuxuu u jeestay inuu markaa xifdiyo culumtii kale magaalada maka ayuu joogaa magaalada maka waxaa ku badan culimmada islaamka maxaa yeele waa mahbat alwaxyi waa qiblat lmuslimiin waa meeshii muslimiintu xajka u soo aadayeen iyo cumrada culamo aada u tiro badan ayaa joogta waxayna u badnaayeen saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim maka iyo madiina uma bacda dalika ragga hiqaadka ah ee ahlu اlxadiidi wاlfiqhi waxay u badnaayeen maka iyo madiina whakada zamn اlimaamu الshaafici raxmat اllahi tacaala calayh imaamu الshaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu guda galay marka inuu cilmiga xifdiyo waliajli dalika ayaa ardaygiisa camr bna sawaad camr bna sawaad waa shaykh imaamu muslim raxmat ullahi tacaala calayh saaxibu الصaxiix waana tilmiidka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh ayaa wuxuu odhanayay imaamu shaafici baa wuxuu igu yidhi uma markaa qur'aankii aan xifdiyey ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu himadaydii ka dhigay inaan cilmiga doono oo aan xifdiyo iyo in aan barto rimaayada waxa la yidhaahdo rimaayadu waa toogta weeyaan waa shiishka waxa la yidhaahdo markaasuu imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan gaaray heer haddii aan toban mar shay wax ku tuuro tobankaba aanan la gafaynin tobanka marba waa la helayaa wasakata can ilcilmi camar bnu sawaad wuxuu yidhi cilmigii waa ka aamusay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh laakiin tilmiidkiisii ardaygiisii baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa xagga rimaayada waxaad kaga haleeli og tahay cilmiga marka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu guda galay in uu culimmadii islaamka ku dhex wareegayo oo iyagii ka baranaya masaa-ishii cilmiga ahayd maca dalika imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu ahaa faqiir aabihiina xoolagama dhimanin isaguna xoolo ma lahayn maca daalik imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu odhanayay ma haysto waraaqo wax lagu qorto maanta waynoo sahal wax walbaynu haysannaa maca daalika waxbarashadii way yarta imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu wax ku qoro ma haysto haddii masaa-ishii cilmiga uu diiwaan gelin lahaa inan cilmigu waxa weeyaan xadaanaa sufyaan bna cuyaynata can camr bna dinaarin can jaabir bni cabdillaah hada isnaad alimaam shaafici raxmat ullahi tacala calayh xadaanaa malik bna anasin can naaficin can ibni cumar laabudda inaad meel ku qorato waa u baahanta imaamu shaafici ma haysto wuxuu ku qorto sidaa darteedu wuxuu odhanayay masaa-isha cilmiga ah hooyadii waxa ay degtay markay maka keentay shicib ku yaala masjid alkhayf hareerihiisa mina halkaasay degeen wuxuu odhanayay waxaan soo qaadan jiray inaan mina waa meesha xoolaha lagu gowraco wakhtiga xajka ah xoolaha lafahoodii baa yaalla geela khaasatan lafihiisa garabka waynu naqaanaa waa laf siman oo ballaaran laftaasoo kale oo dhalaalaysa oo qallashay ayaan soo qaadanayaa waxbaan ku qoranayaa waxaan soo qaadanayaa geedka timirta la yidhaahdo caleyntiisa meesha geedka ay kaga dhegan tahay way ballaaranta way aad bay u ballaaran tahay taasuu soo qaadanayaa waxbuu ku qoranayaa ilaa iyo dembiilihii guriga yaalla ay buuxsameen imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh ma haysta wax kale wuxuu arkayaa harag meel yaalla waa soo qaadanayaa waa ku qoranayaa markii dambe heer wuxuu gaaray dawaawiinta kutubta ay isticmaalaan diiwaanada dadka iyagu qoraya maxaakimta iyo madaalimta iyo wixii la mid ah waraaqaha ay wax ku qoraan ama haragga ay isticmaalaan dhinacay ka isticmaaleen mooye dhinaca kale inuu isticmaalo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh waxaa laga yaabaa inaad istiraahdied imaamu shaafici loox muxuu u samaysan waaye waayo annaga waddankeenni markaynu joognay looxa wax lagu xifdin jiray qofka wax doonaya inuu xifdiyo ardayda qur'aanka looxa wax loogu qori jiray looxuna barakadiisuu leeyahay waxa lagu qoro ma lumaan inta badan maxaa yeeley qofkii waa qorayaa waana xifdinayaa waxa qofka bini aadamku qorana waa ka barako badan yihiin wuxuu dhegaysto sidaa darteed baa waxa aynu dhegaysanayna cilmiga ah barakadiisu ay u yarta qofka waxaa laga yaabaa mas'ala inay soo marto mar iyo laba iyo saddex iyo afar in aad u tiro badan maca daalika uusan xifdinin maxaa yeelay dhegtanay ka gelaysaa ta kale ka baxaysaa laakiin waxa haddii aad qortid waa ka sahlan tahay xagga xifdiga haddaad ku celcelisana way ka sahlan tahay xagga xifdiga imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh waxaa laga yaabaa inuu qofku is yidhaahdo muxuu loox u yeelan waaye laakiin ogsoonow maka geedba ma lahaba waxa ka baxa ee geed u ahba hadduuba jiraba waa timirti mana jirin waaga iyada ah geeda inta la waraabiyo baxa oo loox laga samayn karaya wixii la mid ah sida maanta aynu aragnay imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu odhanaya ilaa dembiilihii guriga yaallay ay buuxsameen uma imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu u gudagalay in uu xifdiyo luqada carabiga ah wuxuu yidhi waxaan jeclaysto aad la ii jeclaysiiyey xagga naxwihii hadday noqon lahayd ama ay noqon lahayd ayaam alcarab waxa lagu magacaabo iyo taariikhdii iyo soo jireenkii carbeed iyo wixii la mid ah sidaa darteed imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi reer bani hudayl iyo halkaasuu aaday wuxuu ku nagaaday baadiye imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh oo intaa meesha ay degaan wuxuu odhanayay reer bani hudayl baan aaday kharajtu min makkata waxaan ka baxay maka falazimtu hudaylan waxaan laazimin reer hudayl reer hudayl markaan u tegeyna baadiyahooda ayaan tegey atacallamu lugata alcarabiya atacallamu kalaamahuma waxaan ka baranayay kalaamkooda waxaanan ka qaadanayay luqadooda maxaa yeeley waxay ahaayeen afsaxu nnaas afsaxu alcarab carab dadka ugu fasaaxada badan ee ugu luqada fiican bay ahaayeen reer hudayl iyagaan la joogay buu imaamu shaafici yidhi fa aqamtu macahum muddatan arxulu arxal biraxiilihim wa anziluu binusuulihim markay safraanna waa la safrayey markay degaanna waa la degayey waxaa la yidhaahdaa dhowr iyo labaatan sano ayuu imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh iyaga la deganaa uma imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh halkaasuu wuxuu ka soo xifdiyey ashcaartoodii iyo luqadoodii iyo wixii la mid ah dhinaca kale imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh xagga luqada wuxuu ku ahaa fasiix ilaa iyo arbaabu ah luga alcarabiya dadka luqada carabiyada looga dambeeyo zamankii imaamu axmed bn xambal iyo waxaa looga dambeeyey abi cubayd qaasim bn salaam ninkii la ohan jiray maca kownihi min ahli اlxadiid haddana luqada carabiga fasiix buu ku ahaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa ibnu maalik iyo hayrkiisaba dhammaan ibn hishaam cafwan dhammaan waxay odhanayaan luqada imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi waa xuja luqada uu ku hadlayo xuja waxay u tahay luqada carabiga waa daliil weeyaan wuxuuna ahaa shaacir raxmat ullahi tacaala calayh gabyaa gabay hore loo yidhi keliya ma ahee isaguna waa tirin jiray raxmat ullahi tacaala calayh gabyada gabyaa buu ahaa ilaa iyo ninkii la yidhaahdo cabdilmelik ibnu qariib alasmaci saaxib alluga saaxib ashicr uu ka mid ahaa min talaamiidati alimaam shaafici raxmat ullahi tacaala calayh isagoo weliba ka da'weyn oo oday ah haddana markii la weydiiyey gabayga reer hudayl xaggee ka baratay wuxuu odhanayay shaafici raxmat ullahi tacaala calayh haddaba labaatan sano dhowr iyo labaatan sana la yidhaahda ayay ku qaadatay wax labaatan sano ka badan imaamu shaafici inuu luqada carabiga ah ka soo bartay reer hudayl uma bacda dalika markuu ku soo laabtay raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu odhanayey sida imaamu albayhaqi uu warinayo raxmat ullahi tacaala calayh fi kitaabi manaaqib ashaafici imaamu shaafici waxa ugu wacnaa sababna u ahaa inuu xaggan kale cilmiga fiqhiga iyo xadiidka usoo jeesta ayaa waxay ahayd maalin maalmaha ka mida wuxuu odhanaya imaamu shaafici ayaa waxaa la kulmay muslimna khaalid azinji ninkii la ohan jiray muslimna khaalidin azinji waa min fuqahaa'i maka isla markaana waa shaykhii imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh fiqiga uu ka bartay markaasuu wuxuu yidhi war wiil yahow xaggeed ka timid beledkee markaasuu wuxuu ku yidhi maya reer makaan ah markaasuu yidhi oo maka xaggay ka degan tahay wuxuu yidhi khayf iyo halkaasaan deganahay wuxuu ku yidhi oo reer ayaa tah markaasuu yidhi reer bani cabdi manaaf malabii weeyaan reer bani mualib marka ayuu wuxuu ku yidhi makaanka aad degan tahayna aad buu u sharaf badan yahay nasabkaaguna aad buu u sharaf badan yahay haddaad baran lahayd cilmiga lafdi kalea wuxuu odhanayey ninkii muscab ibnu zubayr la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi aabbahay luqawi buu ahaa aabbahay nin ka mid ah dadkii isagu ardaydiisa ahaa ayaa wuxuu maqlay imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh oo gabyaya maalin gabay tirinaya macnihi ama mid hore loo yidhi ha ahaado ama mid isagu yidhi ha ahaado markaasuu wuxuu ku yidhi gabaygu waa wanaag badnaan lahaa laakiin adiga oo kale qiimo uma laha ma wanaagsana lowla aad cilmiga baran lahayd macnaha nin nasabkiisu yahay qurayshi oo halkaa ku abtirsanaya reer bani cabdimanaaf baa gabyaan noqday waa laga wanaagsan yahay caalim buu noqdaa ka wanaagsan imaamu shaafici meeshaasu ku gooyey uma wuxuu u jeestay inuu cilmiga xifdiyo marka ayuu u gudagalay inuu cilmiga xifdiyo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh waliajli dalik ayaa taraajimta imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh marka laga warramayo kutubta dawaawinta ee ku qoran aad bay u tiro badan tahay maa min kitaab taariikhda muslimiinta ka warramaya ilaa waa haddii aad u laabatid waad ka helaysaa munaaqabkiisana sida aynu tilmaannay culamo aad u tiro badan ayaa allifay raggii ugu horreeyey ee allifay waxay ahaayeen rag dhashay xayaatadii imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa ka mid ah أبي سليمان داود بن علي الظاهري داود بن علي الأصفهاني أبي سليمان الظاهري داود الظاهري أصلا وحو أهابا لير هذا من أنصب شكت مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه انتو سنقونين ظاهري هذا وحو الشيء لو بقول يكوه الجريد إسلام كمركا إلا بقول يتضبات النوار انت لحدين يسقال سنو كل انت مذهب الإمام الشافعي أي أنصب شيئا كتاب له وكألفي munaaqabka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyhi taariikhdiisii iyo noloshiisii waxaa la mid ah cabdullaahi ibna muxamed ibna ibraahim abi cabdillaah muxamed ibna ibraahim alboshanji ninkii la odhan jiray isaguna aakhir xayaati imaamu shaafici buu dhashay laba boqol iyo afar hijiriyada islaamka markay ahayd wuxuuna dhintay laba boqol iyo sagaashan hijiriyada islaamka markay ahayd waxaa la mid ah abi yaxya zakriya ibnu yaxya saaji waxaa alifay abi muxamed عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم نكي الأورنجري أبي الحسن محمد بن الحسين الآبوري العاصمي نكي لير هذا ابن حبان البستي صاحب الصحيح صحيح ابن حبان نكي الله مقع بحي أبو حاتم محمد بن حبان البستي بالير هذا إيه رقا دوتي ربضان باكم إذا إمام البياقي باكم إذا حافظ بن حجر أي أقدم بيي إمام السيوطي باكم إذا وغير ذلك انت اين تلمامين بأدو تربضان marka laga warramayana taraajimta dadka imaamu shaafici kutubta ka qoray waa la tilmaamaa imaamu shaafici haddaba sidii culimmadii zamankiisa joogtayba ee la midka ahaa wuxuu dalbay cilmiga cilmigu qofku markuu raadsanayana shuyuukh buu leeyahay sida zamankeennan jirta oo kale qofka hal sheekh uu laasimaya ma ah maxaa yeelay shuyuukhda tirada badan qofka waxay dhexal siinayaan inuu ka helo cilmi aad iyo aad u tiro badan waxaa laga yaabaa qofkan inuu ku fiican yahay fiqhiga laakiin amaakinta kale looga fiican yahay ama manaasisha kale cilmiga looga fiican yahay waxaa laga yaabaa qofkan inuu ku fiican yahay xadiidka manaasisha kale cilmiga xadiidka cilmiga kale looga fiican yahay qofkan waxaa laga yaabaa luqada inuu ku fiican yahay qofkan waxaa laga yaabaa cilmu taariikh inuu ku fiican yahay qofkan waxaa laga yaabaa cilmu usuul اlfiqhiga inuu ku fiican yahay wahakada saa'ir alculuum alislaamiya liajli dalik ayuu imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyhi wuxuu dalbay cilmigii hadday noqon lahayd fiqhiga ama xadiidka iyo wixii la mid ah raxmat ullahi tacaala calayh bacdamaa uu tamakun la yimid xagga qur'aankii iyo luqadii carabiga ahayd wuxuu raadiyey xadiidkii iyo fiqhigii maca dalika waxaa la yidhaahdaa imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh marka uu gaaray toban sano taqriiban wuxuu xifdisnaa muwaطa imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayh lamana kulmin imaamu maalik wakhtigaa isaga ah lamana uusan kulmin imaamu maalik laakiin muwaطa imaamu maalik maadaama lagu akhrinayo xaramka maka ardaydii imaamu maaligna ay joogaan imaamu shaaficina uu yahay reer maka waa xifdiyey muwaطa imaamu maalik waxa uu la kulmi doono waa isagoo saddex iyo toban jir ah wuxuu la kulmi doono waa isagoo saddex iyo toban jir ah imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayh maca dalika ayaa waxaa la yidhaahdaa imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi sida kutuba taraajim oo dhan ay qorayaan sanad saxiixa imaamu shaafici markuu la kulmay imaamu maalik saddex iyo toban sanuu jiray wuxuu ku yidhi imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayhi qof ku akhriya muwaa'ah inan waa ilmo yaroo saddex iyo toban sano jira qof muwaa'ah ku akhriya kitaabka ku akhriya adiguna aad dhegaysatid hadhowna wuxuu ka warinayaa imaamu maalik weeyaan aan kuu raadiyo imaamu shaafici wuxuu ku yidhi dhib ma laha haddii aniga aad iga maqashid waan kugu dul akhrinayaa imaamu maalik waa ku celiyey imaamu shaaficina waa ku celinayay markii dambe ayuu wuxuu yidhi bal akhri xadiidkii koowaad buu ku akhriyey xadiidkii labaad buu akhriyey xadiidkii saddexaad buu akhriyey imaamu maalik mar walba wuxuu leeyahay yani ku dar ku dar ziyaadi ziyaadi ziyaadi imaamu shaafici wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayh xataa khatamtu ilaa aan ka dhameeyey intaa uu akhrinayay imaamu maalik imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh imaamu maalik waa dhowrayey imaamu maalikna wuxuu ahaa saaxibu firaasa firaasaduna waxa weeyaan shay ilaahay subxaana wa tacaala uu qalbigiisa ku rido qofka caalimka ah taas oo ah fiire iyo aragti dheeri dadka kale ilaahay uuna siinay subxaana wa tacaala imaamu maalik baa wuxuu ku odhanayey magacaa maxamed buu ku yidhi waxaan arkayaa buu yidhi inuu ilaahay yeelay subxaana wa tacaala qalbigaaga nuur nuurkaa isaga ah ha ku bakhtinin macaasi haddii aad weynaatidna waxaad yeelan doontaa ilaahay ku gaarsiiye subxaana wa tacaala magac xagga cilmiga marka nuurka ilaahay subxaana wa tacaala uu qalbigaaga yeelay macaasida ha ku baabi'inin imaamu shaafici saddex iyo toban sano ayuu jiray imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayh xagga luqada carabiga ah fasaaxanimadiisa imaamu shaafici aad buu ugu bogay liajli dalika imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu gudo galay inuu raadinayo mashaayikh uu wax ka barto mashaayikhdiisu aad bay u tiro badan yihiin imaam daara qutniy raxmat ullahi tacaala calayh markuu tirinaya mashaayikh imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh aad bay u tiro badan yihiin wax la koobi karaya maaha xagga fiqhiga iyo xagga xadiidka intaba laakiin qayb ka mida aynu tilmaanno maxaa yeeley culimmada islaamku sidaasay ahaayeen waxaa laga dayriyaa qofka inuu yeesho sheekh keliya cilmi yaraanteenna ayayna daliil u tahay taa iyada maxaa yeeley zamankan aynu noolnahay qofka waxaa laga yaabaa hadduu cilmi leeyahayba hal sheekh keliya inuu laasimo laakiin waa laga wanaagsan yahay arrintaa iyada ah waliajli dalika waxaa qowl ahaa ahlulcilmiga ay yidhaahdaan man kaana lahu shaykh qofka isagu sheekh keliya leh wuxuu la mid yahay sida qof xaas keliya leh macnahay ula jeedaan baa waxay tahay qofka xaaska keliya leh maalintay xanuunsato waa la xanuunsanayaa marka xaydka ku dhaco gabadhana xayd baa isna ku dhacay markay umulshana isna waa umulay macnuhu waa maxay xaaladda iyadaa wax jimaaca ma helaya weeye macnaheedu laakiin qofku hadduu laba xaas iyo saddex xaas leeyahay arrintaa waa ka baxay soo maa qofka ardayga ah markuu leeyahay mashaayikh tiro badanna sheekhan gefkiisii ku dhici maayo hadduu halkan ku gafay sheekha kalaa saxaya hadduu sheekha kale ku gafayna sheekha kalaa saxaya ومن أجل ذلك إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه مرك لقاها الله من باب الجرح والتعديل سيدة أصون قلنا ابن أبي حاتم في كتابه أدب الإمام الشافعي يترجم ذي سي مناقب كيس مركو كاها الله أخطاء بضن إمام مالك كل عي حق الرجاشة أخطاء بضن وإمام مالك كل عي حق الرجاشة إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وحورني إمام مالك أخطأ في هذا أخطأ اسم هذا الرجل وكان اسمه كذا وكذا أخطأ في اسم هذا الرجل وكان اسمه كذا وكذا aad baynu u tiro badan yihiin ragga noocaas imaamu shaafici uu saxaya raxmat ullahi tacaala calayhi ama maalik ha noqoto ama hayrkii ha noqdo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh waliajli dalik ayaa qofka waxa wanaagsan mashaayikh aad u tiro badan inuu yeesho imaam shaafici raxmat ullahi tacaala calayh shuyuukhdiisa waxaa ka mida sufyaan ibna cuyayna reer maka marka la tirinayo waxaa ka mida sufyaan ibna cuyayna sufyaan ibna cuyayna وإمام أهل السنة لا شك في زمنه سفيان بن عيينة وحلا دأي هي حق دأ ذا مركل فيريا كأقدوا سفيان الثوري ilaa sufyaan athawri hortiisuu dhintay maxaa yeele sufyaan athawri wuxuu dhintay boqol iyo kow iyo lixdan hijriyada islaamka markay ahayd sufyaan ibnu cuyeyne laakiin waa ka dembeeyey ilaa imaamu shaafici uu la kulmay maxaa yeele imaam sufyaan ibnu cuyeyne reer makuu ahaa imaamu shaaficina reer makuu ahaa nasiib wuxuu helay inuu la kulmo marka amaa sufyaan athawri reer kuufuu ahaa boqol iyo kow iyo lixdankiina waa dhintay imaamu shaafici markaa meequu jiraa kow iyo toban sanuu jiraa maxaa yeele boqol iyo kontonkii buu dhashay lama kulmin marka sidaa darteeda lama uusan kulmin sufyaan ibnu cuyeyne ayaa ka mid ah abi moxamed alhilaali cabduraxmaan ibni abi bakr cabdullahi ibni ibraahim ibni cabdilcasiis ibni cabdilmalik ibni abi maxduura ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah moxamed ibni cali ibni shaafic wa moxamed ibni abilcabaas ibni cuhmaan ibni shaafic oo iyagu ah imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyhi aqribadiisi waxaa ka mid ah muslim ibni khaalidin azinji ninkii la ohan jiray oo hadda aynu soo tilmaannay sheekh imaamu shaafici weeyaan fi lfiqh xagga fiqiga ayuu sheekh ugu yahay waxaa ka mid a fudayl ibni cayaad oo isna reer maka ahaa imaamu ahli zuhdina ahaa fii zamani ahlulxadiid buuna ahaa waxaynu isku ayn iyo isku da' yihiin wakiic ibnu ljaraax ibnu maliix ninkii la ohan jiray iyo kayrkiisaba waxaa ka mid a cabdilmajiid ibni cabdilcasiis ibni abi rawaad oo isna reer maka ah ahlulxadiidna ah xadiidkiisuna uu mashhuur yahay wakiic waa la sheegaa laakiin sida saxa ah wakiic ka mid ma aha mashaa'ikhda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh qisada ay soo aruuriyaan bacda alqusaas oo yidhaahdaan imaamu shaafici baa u sheegtay wakiic su'ulxifdi xaggiisa xifdigiisa oo xumaaday buu oga sheegtay wakiic wakiic baa markaa la soo dardaarmay oo wuxuu ku yidhi ka fogow macaasida imaamu shaafici intii buu gabi ka tiriyey shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي الفاظ نوعاas oo kale ka duwanna waa lagu wariyaa laakiin waa isku wada dhow yihiin lafdiga noocaas ah sax ma aha maxaa yeelay imaamu wakiic ahli kuufu ahaa lama kulmin imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh laakiin waa soo gaaray magaciisa risaalada imaamu shaafici uu qoray inuu ka warrami doonno way soo gaartay baa la yidhaahdaa wakiic ilaa hayri dalik ama ahli اlmadiina mashaaikhdiisii waxaa ka mid ahaa imaamu malik ibnu anas abi cabdillaah imaamu daar alhijra shaykhu اlxaramayn imaamu malik ibnu anas raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu ka mid yahay shuyuukhda imaam bukhaari imaam ashaafici raxmat ullahi tacaala calayh bal waxaa la yidhaahdaa wakhtiga uu u yimid imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi imaam maalik waa laazimay ilaa imaamu maalik uu ka dhintay markuu imaamu maalik dhintay buu hijrooday imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh dalab cilmiga uu raadinayo ilaa hayri dalik imaamu maalik ibni anas ibni abi caamir alasbaxi awowayaashiisa abi caamir alasbaxi ninkii la yidhaahdo waa min saxaabati rasuuli illahi sala allahu calayh waalihi wasalam isaguna waa reer asdi oo waxa weeyaan min akhwaali imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh xagga abtirka marka la fiiriyo qabiilkii imaamu shaafici hooyadii ay ka dhalatay buu ka dhashay imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayh oo reer abti buu u yahay marka waxaa ka mid a mashaaikhdiisa reer madiina ibraahim ibni sacd ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf halkaasuu ku abtirsadaa ibraahim ibni sacd ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf weeyaan waxaa ka mid ahaa cabdilcasiis bni moxamedin idaarawardiy oo isagu ardayna u ahaa lana ayni ahaa imaamu maalik raxmat ullahi tacaala caleyh reer madiine weeyaan waxaa la mid ah anas ibni ciyaad ibni cabdiraxmaan allaythi moxamed ibn ismaaciil ibni abi fudayg ninkii la yidhaahda iyo kayrkooda waxaa kaloo la sheegaa hishaam ibni yuusuf asancaani mutarif ninkii la yidhaahda ibnu maasin oo isna reer sanca ah camar camar bni abi salama abu xafs waxaa ka mid a marwaan ibni mucaawiya alfazaari iyo xamaad ibnu usaama abu usaama ninkii la yidhaahdo xadiidkiisuna waa min rijaali sita bukhaari iyo muslim iyo asxaabu sunan afartaba xadiidkiisa waa ay ku yaalaa wagayri dalik aad bay u tiro badan yihiin aad bay u tiro badan yihiin mashaayikhdiisa sidaynu soo tilmaanayna daaraqudni baa aad uga hadlay imaam albayhaqina waa soo naqlinayaa a'immada kalena way tilmaamaan marka la sheegaya xaafid ibn xajarna raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa tawaali ta'siis fii macali bni idriis aad buu u tilmaamaya dhowr boqol ayuu gaarsiinayaa mashaaikhdii iyo talaamiida imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh ama xagga ardayda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh ardaydiisa aad bay u tiro badan yihiin sidaynu tilmaanayna xaafid ibn xajar raxmat ullahi tacala caleyh tawaali ta'siis fii macali bni idriis aad iyo aad buu uga hadlayaa boqolaal ayuuna gaarsiinayaa laakiin aynu tilmaanno qaar ka mid ah waxaa ugu mashhuursan uguna caansan waxa weeyaan imaam axmed ibni xambal raxmat ullahi tacaala calayh waliajli dalik ayaa waxaa la yidhaahdaa ahli alxadiidka waxay leeyihiin wax lagu magacaabo silsila dahabiya silsila dahabiya waxa weeyaan xagga rijaashi maaha silsiladan la xirta ee dahabka ah laakiin tu ka qiimo badan baa jirta xagga rijaashi oo ah xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka la warinayo dariiq lagu wariyo dariiqa isaga ee lagu warinaya ee hebel uu ka warinaya hebel hebelna ka warinaya hebel ilaa rasuulka ay ku tegaysa salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa waxaa lagu magacaabaa qaarkeed silsila dahabiya imaam alshaafici imaam albukhaari raxmat ullahi tacaala calayhi baana ku magacaabay magacaa isaga iyo kayrkiisaba cali ibnu almadiinina waa odhanaya hadalkaa isagaa waxa ugu macquulsan waxa weeyaane ugu qaalisan xagga qaalinimada marka la yidhaahdo silsilooyinka noocaas ah way tiro badan yihiin waxa ugu qaalisan ee ugu wanaagsan waxa weeyaan maalikun can naaficin can ibni cumar maalikun can naaficin can ibni cumar naafic mowla bni cumar weeyaan cabdullahi bni cumar bn alkhadaabna weeyaan saxaabiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalikna waa maalik bna anas abi cabdillaah alasbaxi ibn abi caamir almadani imaamu daar alhijra waliajli dalika marka lagu daraya waxaa la yidhaahdaa shaaficun imaamu shaaficiy can maalikin can naaficin can ibni cumar hada silsila dahabiya weeyaan aydan qaar kale kusii daro waxay yidhaahdaan axmedun ibni xambal weeyaan can shaaficiy can maalikin can naaficin can ibni cumar silsila dahabiya weeyaan iyaduna waliajli dalika ayaa imaamu alciraaqi raxmat ullahi tacaala calayh kitaab ayuu alifay taqriib almasaaniid wa tartiib alasaniid uu ugu talagalay inuu ku soo arooriya dhammaan waxaa culimmada islaamka ay ku magacaabeen asilsila adahabiya axaadiista ku timid axaadiista ku timid silsila dahabiya laakiin kitaabkiisa in qeyb ka mida waa ka tegay raxmat ullahi tacaala calayh ma wada koobin marka dib loo raaco marka la fiiriyo inta silsiladood uu soo arooriyey raxmat ullahi tacaala calayh waa yaryihiin axaadiistooduna waa kooban tahay in badan buu ka tegay raxmat ullahi tacaala calayh kitaabka waxaa sharaxay imaamu alciraaqi naf ahaantiisa raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu u alifay kitaabka waxay ahayd inuu wiilkiisa xifdiyo abi zurca axmed baa la yidhaahdaa alciraaqi oo isku ayni yihiin ardayna ay wada ahaayeen xaafid ibni xajar raxmat ullahi tacaala calayh labaduba waxay ahaayeen min talaamiidati alimaam alciraaqi raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkaasuu u alifay isagaa sharxay laakiin muunan dhammaystirin kitaabku markuu marayay kitaabu ljanaa'iz baa la yidhaahdaa adigu wuxuu ku dhex jiray qaarkoodna waxay odhanayaan kitaabu asalaa ayuu dhintay imaamu alciraaqi calaa nadmihi siduu u waday waxaa si la mida u sharaxay wiilkiisa abi zurca oo loo alifay kitaabkan inuu xifdiyo wuu xifdiyey uma waa sharaxay bacda dalik waa dhammaystiray waxaana imaamu alciraaqi uu ku magacaabay kitaabka isaga ah magac uu bixiyey waxa weeyaan طarxu tahriib raxmat ullahi tacaala calayh haddaba kitaabka wuxuu koobayaa waxaa weeyaan inta lagu magacaabay silsila dahabiya waxaana ka mid ah ayaynu niri imaamu axmed ibn xambal xadiidka uu warinayo shaafici uu ka warinayo maalik uu ka warinayo naafic can ibni cumar ayib imaam waxaa laga yaabaa bacd alictiraadaat ahlu lxadiid qaarkood in ay ka keenaan ama asxaab almadaahib qaar ka mida sida xanafiyada ictiraadaad ay ka keeneenoo waxay yidhaahdeen imaamu axmed ibnu xambal wax badan kama warinin imaamu shaafici hadduu ka warin lahaana musnadkiisu ku sheegi lahaa sidoo kale waxaa la mid ah maxalkeeda markaynu gaarnay inu ka sheegi lahayn laakiin waynu hormarinaynaa imaamu shaafici waxay yidhaahdeen iqo ma ahayn hadduu iqo yahay bukhaari iyo muslim baa wax ka warin lahaa labada hadalba wax wanaagsan ma aha waxaa ka jawaabay arrinta labaad khatiib albaqhdaadi raxmat ullahi tacaala caleyhi risaalu ka alifay arrinta iyada ah risaala kaamil ayuu ka alifay risaaladaasuu marka oga hadlay raxmat ullahi tacaala calayh hayrkiisana waa ka hadleen kutubtooday oga dhex hadleen waynu tilmaami doonnaa aqwaasha ahlulcilmi waxa ay ka yidhahdeen imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh laakiin imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh iqa weeyaan waa fowqa iqa weeyaan laa shaka arrinta iyada ah amaa sababta imaamu axmed ibnu xambal uusan wax oga warinin waa ka wariyaa laakiin way yar tahay ama sababta ay bukhaari iyo muslim aysan waxba oga warinin saxiixooda maxay tahay intaas oo wajihi bay yeelanaysaa waxa kuugu filan waxa ay la kulmeen bukhaari iyo muslim imaamu axmed ibnu xambal awalan iyo imaamu shaafici waxba ma kala weyno badan afar iyo toban sanay kala wen yihiin ilaa iyo sagaal iyo toban sano wax gaaraya taqriiban taa waxay keentay imaamu axmed ibnu xambal inuu la kulmo ragga imaamu shaafici uu la kulmay shuyuukhdiisa مثلا سفيان بن عيينة هذا ينصوت المعنى إنه شيخ أها إمام الشافعي مثل ذلك سفيان بن عيينة شيخ بوية عبد الرزاق الصنعاني مثل ذلك إمام أحمد بن حنبل شيخ بوية وهكذا شيوخ ذكرنا ولو ذاك سدا مركا إمام أحمد بن حنبل انتو كورين لها شافعي سفيان بن عيينة iyo ya u wanaagsan sufyaan ibn cuyeynana fahantiisa inuu ka wariyo waxa la raadiyana cinda ahli alxadiid waxa weeyaan sanadka caaliga ah sanadka caaliga ahna waa sanadka u dhow nebiga calayhi salaatu wasalaam kulamaa sanadku u dhowaada nebiga calayhi salaatu wasalaam ahlulxadiid agtooda qaali buu ka yahay maxaa yeeley waxaa yaraanaya waxyaabaha soo gelgelaya ee akhtaada ah hadday rijaashiisu hiqaad yihiin nebigana u dhow yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaali weeyaan xadiidka isaga ah ولأجل ذلك وحل يرهذا ثلاثيات كجرى إمام البخاري صحيح عيسى وكقيم يقايا بدنيهن حديث كلا دمان حيالي وحيليهن مزية قارة إمام البخاري وكقد وين يهي أئمة كلا ستة ويسن لهين إمام البخاري هذا إمام أحمد بن حنبل وحول كل ما شيوخ آد وتربضا ولو ذاك سنة يا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه سيدا درت هذا أمام وباهنين به axaadiista imaamu shaafici ilaa in yar mooyaane intaana badankeeda waa keenaha sidaa waxaa la mid ah taa waxaa la mid ah bukhaari iyo muslim waxa ay la kulmeen dadkii la'ayniga ahaa imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh dadkii la'ayniga ahaa imaamu shaafici ee iyaga isaga la sinnaa sida qutayb ibna muslim ninka la yidhaahdo ama la kulmay sida caliy ibna almadini oo sheekh alimaam albukhaari ah raxmat ullahi tacaala calayh ama wax la qaybsaday xagga shuyuukhda iyo wixii la mid a sida cabdullaahi bni zubayr alxumaydi ninka la yidhaahdo oo imaamu shaafici la wadaagsaday sheekhiisa muslim ibni khaalidin azinji iyo wixii la mid ah sidaa darteeda umaysan baahanin xadiidka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh maxaa yeelay sheekhooda ayaa wuxuu la da'yahay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh imaamu shaaficina yaraan buu ku dhintay sidaa darteeda waxay u baahanayaan markay rabaan inay ka wariyaan imaamu shaafici inay cid kale intay ka wariyaan isaga la soo kulantay uma isaga ay ka wariyaan uma markaa kadib sufyaan ibnu cuyeyne inay u gudbaan laakiin waxay heli karaan inay yidhaahdaan xadaana alxumaydiy can sufyaan ibni cuyeyna taasay heli karayaan sidaa darteeda umaysan baahanin iyaguna marka labada arrinba saasaa culimmada ahlulxadiidka ay ku bushbixiyeen khatiib albaqhdaadina ساس أوجا جوابي رحمة الله تعالى عليه وعلى أي حال إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أرضي دي سؤال بأتر بذنيهن إمام البيهقي وكه الله وها أرضي دي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كم إذا إمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أي كم إذا أحمد بن حنبل مركلة الماميو وإمام أهل السنة لمانتين وين نقناه hadday noqon lahayd xagga axaadiidta iyo xifdiga sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadday noqon lahayd xagga muctaqadka salaamat almuctaqad iyo hadday noqon lahayd nusrada loo nusraynaya sunnata rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam intuba imaam ahli sunna weeyaan imaamu shaafici marka waxaa fakhri iyo faan ugu filan hadduusan arday kalaba yeelanin ilaa axmed ibnu xambal mooyaane intaasaa ku filan marka maxaa yeele axmed ibnu xambal oo ummadda islaamka oo dhan ay isku waafaqsan tahay arrintaa iyada ah ayaa arday u noqday ayaa arday u noqday waliajli dalik ayaa mashaayikhda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi la kulmay aynigiisa ahaa waxaa ka mid ahaa caliy ibnu almadini iyo kayrkiisaba markuu ka hadlayey wuxuu odhanayey maalintuu dhintay sufyaan athawri baa waracnimadiina ay dhimatayba maalintuu shaafici dhintayna waxaa dhintay xadiidkii maalintuu axmed ibnu xambal wakhtiga waa nool yahay uu dhintana waxaa dhalan doonta waxa la yidhahda bidcada nusrada sunnada waa dhimanaysaa markaa macnihi haddaba fakhri iyo faan waxaa ugu filan imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi ardaygiisa inuu yahay ninka keliya ee lagu magacaabay qaamic albidaca bidcadaba inuu qamciyey oo xididkeeda jaray waana bidcadii ugu weyneyd ee soo daahirtay zamankii imaamu axmed ibnu xambal bayna ahayd ictisaalkii fidnadeedii weeyaan khalq alqur'aan macruuf weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku dabar jaray ardayda imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh uu ugu horeeyo imaamu axmed ibnu xambal waxaana ka mid ahaa saaxibu kitaab alxayda cabdilcasiis ayaa ka mid ahaa ibnu kinaana ninkii la ohan jiray cabdilcaziis ibni moxamed ibnu kinaana ninkii la yidhaahdo ardaydii imaamu shaafici ayuu ahaa raxmat ullahi tacaala calayh ardaydii imaamu shaafici waxaa markaa ka mid ah sulaymaan ibni daa'uud alhaashimiy cabdullahi ibni zubayr alxumaydi xusein ibni fallaas abu thawr ibraahim ibni khaalidin alkalbiyi ninkii la yidhaahdo xasan ibni moxamedin الzacfarani abi yacquub yuusuf ibni yaxya albuwayطi xarmal ibni yaxya الtujeebi rabic ibni sulaymaan almuraadi abulwaliid muusa ibni abiljaruud xaaris ibni surayj naqaal ninkii la yidhaahdo maxaa yeelay waa ninkii naqliyey kitaab الrisaala naqaal saasaa loogu magac daray ninkii naqliyey weeyaan kitaab الrisaala ee ka qaaday imaamu shaafici ee u qaaday cabdiraxmaan ibni mahdi saasaa naqaal loo yiri baa la yidhaahdaa axmed ibni khalaal alkhalaal ninkii la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid ah ninka nashriyey madhab alimaam shaafici bacda alimaam shaafici ee diiwaan geliyey abu ibraahim ismaaciil ibnu yaxya almusaniy cabdilcasiis ibnu yaxya ibnu kinaana ninkii la yidhaahdo hadda aynu tilmaamaynay alkinaani ayaa ka mid ah saaxiba kitaab alxayda oo isna qoray kitaabka alxayda qisada macruufka ahayd iska lahaa ninkii la doodayna ahaa ibna ibna abi daawuud ibna abi daawuud imaamu shaafici haddaba ardaydiisu aad bay u tiro badan yihiin waxaa ka mida gabadhiisa zaynaba binti moxamed bn idriis caalimad bay ahayd imaamu daara qutni raxmat ullahi tacala caleyh markuu tirinayo aad iyo aad bay u tiro badan yihiin xaafid ibni xajarna kitaabkiisa tawaali ta'siis waynu tilmaanay qayb ka mid ah haddaba halkaas ayaa lagu sheegaa waxaa ka mid ah oo kale yunus ibni cabdilaclaa yunus ibni cabdilaclaana wuxuu ka mid yahay min ummahaati sitta bukhaariyo muslim iyo shuyuukhdooda weeyaan iyo hayrkeedaba ahlu sunanka moxamed ibni cabdullahi ibni cabdilxakam baa ka mid oo ree masra isaguna oo ardayda imaamu shaafici ka mid ah marka hore wuxuu ahaa ardayda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh madhabka aabihii oo ahaa cabdullahi ibni cabdilxakam ee maalikiyada ahaana waa ka soo intiqaalay wuxuu u soo wareegay madhabu shaaficiyada laakiin aakhirka xayaatada imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh bal waxaa la yidhaahdaa bacda xayaati alimaam shaafici raxmat ullahi tacaala calayh intaqala ilaa madhabi waalidih maaliknimadiibu dib ugu laabtay sabab bayna lahayd arrintaa iyada ah marka laga warramayo kutubu taraajim oo dhan waa ay sheegaan haddaba imaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayhi waxaa dhici karaysa bacd alaxyaan marka uu ka warramayo kutubtiisa inuu yidhaahdo xadaanii hiqatu aw man ahiqu bihi ilaa hayri dalik culimmada islaamku hadalla aad u tiro badan bay ka yidhahdaan qaarkood waxay yidhaahdaan waxa loola jeeda waxa weeyaan axmed ibni xambal qaarkood waxay yidhaahdaan maya waxaa loola jeeda waxa weeyaan ibraahim ibna muxamed ibna abi yaxya ninkii la odhan jiray ibna abi yaxya ninkii la yidhaahdo weeyaan qaar kale waxay yidhaahdaan maya waxaa loola jeeda waxa weeyaan khayrkooda wacalaa ayati xaal cid ay noqotaba waayo qaarkood baa waxay yidhaahdaan hadduu yidhaahdo imaamu axmed ibn xambal xadaanii hiqatu aw man ahiqu bihi aw hayra dalik hadduu yidhaahdo oo uu ka warinaya can hushaym ibni bashiir ama uu ka warinaya can ninkii la yidhaahdo wakiic ibn aljaraax axmed ibni xambal baa loola jeedaa haddii uu ka warinaya kayrkoodana waxaa loola jeedaa ibraahim ibnu moxamed ibni yaxya ninkii la yidhaahdo ilaa hayri dalik hadallada noocaas ah waa laga wanaagsan yahay maxaa yeeley cid koobi karaysa ma laha imaamkuna ma sirrixin ceebna ma aha imaam shaafici inuu yidhaahdo xadaanii hiqa maxaa yeelay waxaad arkaysaa muwaطa imaamu maalik markaad dib ugu laabatid kitaabu الzaka kitaabu اlbayuuc iyo wixii la mid ah inuu ku keenaya hadalla noocaas oo kale ah waxaa la mid ah sufyaan ibni cuyayna waxaa la mid ah hayrkooda way yidhaahdaan ahlu اlxadiidka xadaanii الhiqatu kada wakada laakiin hadduu qofka muxadidka ay yidhaahdo xadaanii man ahiqu bihi aw xadaanii الhiqa nin hiqa ii sheekeeyey aw man ahiqu bihi arrintaa iyadaa ma laga qaadanayaa hada maxal arrin kale weeyaan sida saxa raajixa ahna lagama aqbalayo laga aqbali maayo ninka isaga ah ama qofka muxadidka ee yihi xadaanii hiqa laga yeeli maayo wain kaana qowl kalena ha jiro dhinaca kale odhanaya waa laga yeelaya maxaa yeelay qaarkood ma laha shuyuukh ducafaa sida imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayhi iyo shucba waxaa la yidhahdaa shuyuukhdoodu waxay ahaayeen rag hiqaad ah ilaa naadir mooyaane ilaa naadir mooyaane maala imaamu maalik shuyuukhdiisa waxaa ku jira cabdilmalik ibni abi umaya ninkii la yidhaahdo ninkii la yidhaahdo cabdilmalik cabdilkariim cafwan ibna abi umaya ibn abilmukhaariq ninkii la ohan jiray weeyaan waa daciif alxadiid weeyaan وضعيف الحديث شعبة ومثل ذلك ويان وغير ذلك النادر ويان هذا باش يخضض ضعفضة هدي يراه حدثني الثقة قار كمد أهل العلم قوحي ليهن ولا ليا لكن سيدة صحة راجحة أهنا وحويان علماء محققين أهل الحديث أصول الحديث كورنتن عقابان لقي لي مايو محايا لي علada meesha imanaysaa waxay tahay xadaanii iqatu hadduu yidhi laga yaabo inuu isagoo agtiisa iqa ku yahay laakiin cinda alculamaa daciif uu yahay miaal waxaa kuugu filan min shuyuukhi imaam shaafici raxmat اllahi tacaala calayhi waxaa ka mid ah ibraahim bn muxamed bn abi yaxya waxaa ka mid ah moxamed ibn camr bna waaqid ninka la yidhaahdo ibna waaqidna waa saaxib almahaazi imaamu shaafici faahantiisaa daciif ku tilmaamay bal imaamu shaafici waa fogeeye wuxuu odhanaya waa kadaab haddana maca daalika shuyuukhdiisuu ka mid yahay sababtay tahay marka laga warramayo xagga makhaasida makhaazi waxaa la yidhaahdaa dullaanadii nebiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda noocaas marka laga warramayo makhaasida rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabkiisu waa maa shaa allah weeyaan waa saddex mujallad waa la daabacay fii yowmina hada kitaabkiisa marka culimmadu waxay yidhahdaan ka warramaya makhaasida waa lagu kalsoonaan karayaa xaddan maa amaa hayra dalik axaadiidta iyo wixii la mida maya waa la tuurayaa sida saxa ah ibraahim ibna moxamed ibn abi yaxya min shuyuukhi imaam shaafici weeyaan culimmada islaamkuna dhammaan waxay itifaaq ku yihiin inuu daciif yahay ama imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh sida uu soo aroorinaya ibn abi xaatim kitaabkiisa adbu shaafici wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamay qadari inuu ahaa kaana qadariyan qadarina waxa weeyaan man yunkiru lqadar waxay ka mid tahayna qadarinimadu waxa weeyaan ama qadariyadu waxay ka mid tahay firaqda baallada ah ee iyagu naarta gelaya rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan firqo kulluhaa fi nnaari ilaa waaxid saddex iyo toddobaatanka ama labiyo toddobaatanka naarta gelaya ayay ka mid tahay qadariyadu qadariyaduna waa anwaac tiro badan tahay anwaacdeedu way kala duwan tahay marka imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyhi wuxuu ku cileeyey inuu qadar yahay laakiin inuu daciif alxadiid yahay ma sheegin bal kadaab weeye markii la yarinaya imaamu shaafici wuxuu odhanayay wallaahi lian yaqaca min asamaa'i inuu cirka ka soo dhaco ayuu ka jeclaan lahaa inuu nebiga ku been abuurto salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddaba hadduu imaamu shaafici yidhaahdo xadaanii iqatu aw man ahiqu bihi isagoo oola jeeda ibraahim ibn moxamed ibna yaxya ibn abi yaxya isagoo oola jeeda ma laga yeelayaa cinda almuxadisiin la ceebna ma aha qofku iqo waa ku noqon karaa qof agtiisa culimmada kalena waxay dhihi karaan waa daciif macruuf weeyaan arrintaa iyada ah ahlulxadiidkana waa ka warramaan kutub التراجم markaa dib ugu laabatid iyo kutub الjarx والتacdiilna waad ku arkaysaa imaam الbukhaari baa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa daciif waxaa laga yaabaa imada kale inay yidhahdaan waa ثiqة yaxya ibnu maciin baa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa daciif aad bayna u tiro badan tahay axmed ibn xambalna waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa daciif waa waa صaxiix weeyaan ama waa ثiqة ama waa صaalix الxadiiث ama غayra dalik wahaada aad bayna u tiro badan tahay arrintaa iyada ah imaam shaafici haddaba cid uu oola jeeda arrintaa iyada ma cadda cid uu oola jeeda arrinta iyada ah ma cadda yaa loola jeedaa ma garan karayno ma waxaa loola jeedaa axmed ibnu xambal mise waxaa loola jeedaa khayra arrinta iyada lama garanayo sideeda in loo daayo ayay ku wanaagsan tahay waana sida uu rajaxay imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala caleyhi waana sida wanaagsan weeyaan amaa aqwaasha culimmada islaamku ay ka yidhaahdeen imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh waxaynu ugu horumarinaynaa kelimada imaamu maalik raxmat ullahi tacaala caleyh maadaama uu yahay imaamu alxaramayn imaamu shaafici baa markuu ka hadlayey xadiidka iyo fiqhiga ayuu wuxuu odhanayay lowlaa sufyaanun wa maalik ladahaba cilmu lxijaaz haddaynan ahayn maalik iyo sufyaan waa maalik ibnu anas oo ah saaxibu almuwaطa iyo hadduunan ahayn sufyaan ibnu cuyayna abu moxamed alhilaali ladahaba cilmu lxijaaz waa tegi lahaa cilmiga xijaaz maka iyo madiina labaduba cilmigooda waa tegi lahaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala iyagu sal oga dhigay kuna fidiyey subxaanahu wa tacaala cilmigii saxaabada ridwaan allahi tacala calayhim ee rasuulka ka soo qaadeen taabiciintu usoo gudbay walaa siyama alfuqahaa asabca ahlu lxadiid na ahaa uma waa soo gudbay ilaa isugu soo biyo shubteen rag aad u tiro badan oo min taabiciin aw min atbaaci taabiciin imaamu alawsaaci baa soo koo imaam imaam waxaa soo koobay aلzuhri raxmat ullahi tacaala calayh oo ah moxamed ayaa soo koobay uma imaam aلzuhrina waxaa ka qaatay imaamu malik raxmat ullahi tacaala calayh ولأجل ذلك أي إمام أحمد بن حنبل مركي كور رميان هدي أي أرضيدا إمام ما إمام الزهري ويان خلافان حديث وإن بدن إياك كمد أه سيدة سفيان بن عيينة أرضيد إمام الزهري وأها هدي حديث لنع أوريه إمام مالكنا لنع كلا أوريه يا لقادنا يا مالك با لقادنا يا بيرادين maxaa yeelay imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayhi lusuumkiisa uu laasimay imaamu zuhri iyo siduu uga warinaya aad iyo aad bay u tiro badan tahay aad iyo aad buuna u laasimay aad iyo aadna wuxuu u ahaa iqa an can zuhri marka laga warramayo can zuhri marka laga warramayo waliajli dalika riwaayadiisa marka la tilmaamaya silsilat alaxaadiid asaxiixa waxaa ka mid ah maalikun can الzuhriy can abi salamata عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو مالك عن زهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أو إلى غير ذلك كوا سامرك كم إذا إمام مالك رحمة الله تعالى عليه وشيخ نواها إمام الشافعي مركو أركي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وقنا بحي موطأ إمام مالك يسوى سدحية طبان سنجرة وكيري وحان أركي إنه إلهي قلبك النور يا لي waxaanan rajaynayaa inaad noqon doontid qof ilaahay subxaana wa tacaala cilmigan kor ugu qaado maxaa yeeley cilmigan isagaa sida imaamu cumar bn alkhaaab uu sheegay wayaan amiir almu'miniin ina allaha yarfacu bihada alqur'aani aqwaam wayadacu bihi aakhariin ilaahay qur'aankan isagaa kor buu dad ugu qaadayaa magacooda iyo sharaftooda iyo sumcadooda qaar kalena ilahay waa ku dejinaya subxaana wa tacaala hoos buu ugu dhigayaa kuwa ku dhaqmaya ee qaadanaya ee baranaya ee nashrinaya إلهي كربه قاضي سبحانه وتعالى ولأجل ذلك علماء الإسلام كمرك يفسر بقوله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك تسألوا لجي ذابي رهدان ورسولك عليه الصلاة والسلام إيا أنت أهل العلم قاه إلهي ذكرك وذكربه قاضي سبحانه وتعالى إمام مالك مركه هدب فراس لها فراصدنا وشيء علماء أي كور رمان إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كانت له فراسة خطيب البغ... إمام كلا يراهضه imaam albayhaqi raxmat ullahi tacaala caleyh baab dhan buu oga warramaya firaasati imaam shaafici xaafid ibn xajar raxmat ullahi tacaala caleyh baab dhan buu oga warramaya firaasati imaam shaafici firaasa ayuu lahaa ahli lqur'aan marka ay fasirayaan qur'aanka aayadihiisa qaybo ka mid ahna waxay ku magacaabaan firaasa waliajli dalika imaamu fakhrudiin araazi raxmat ullahi tacaala caleyh imaamu fakhrudiin araazi risaalo dhan ayuu ka alifay alfiraasa risaale ayuu ka alifay firaasada iyo waxay tahay firaasadu haddaba waa cumqa nadr nadar iyo aragti aad u fogo ilaahay uu siiyo subxaanahu wa tacaala dadka qaar ka mid ah weeyaan dadka qaar ka mid ah weeyaan oo sidai ay hadalkaa u yidhaahdaan ilaahay uu yeelo subxaanahu wa tacaala imaamu maalik raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ku tilmaamay mima shaafici inuu yeelan doono magac yahayna qof ilaahay qalbigiisa nuur yeelay sidii bayna noqotay waliajli daalik ayaa sida uu soo naqlinaya imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa ikhtilaafu alxadiid kuna soo naqlinaya imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa manaaqib imaamu shaafici iyo hayrkoodaba waxa ay tilmaamayaan iyo hayrkooduba waxa ay tilmaamayaan risaalada imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayh ama ikhtilaafu alxadiid oo imaamu ashaaficiyu alifayna ku keenaya qisada ayada ah waxay tilmaamaysaa wasciga fiqhiga imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh iyo siduu raalli oga noqday imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayh waxaynu maraynaa waa aqwaashii ahlulcilmiga ay ka yidhaahdeen imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh maalin maalmaha ka mid ah wakhtigaana imaamu shaafici wuxuu jiraa waa afar iyo toban sano waxa warinaya waa xumaydi oo ninay isku ayni yihiinna ah ardayna u ah imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh maalin maalmaha ka mid ah iyadoo imaamu shaaficiyi uu fadhiyo raxmat ullahi tacaala caleyh xalaqadii imaamu maalik ayaa waxa u yimid nin imaamu maalik waa imaamu daar alhijra waa shaykhu lxaramayn ninkaasaa marka wuxuu ku yidhi waxaan iibiyaa digaagga bahalkan ay yidhaahdaan diiqa qumriga nin baa iga iibsaday markaasaa galabtii markii la marayo ayuu ii yimid markaasuu wuxuu igu yidhi diiqii aan kaa iibsaday ma ciyayo markaasaan waxaan ku eribay hadduusan weligiiba ciyaynin xaaskayga waa iga furanta weligiiba hadduusan ciyaynin bahalkaa macnaha waa ciyitaan iyo qayle iyo dhawaaq aan kala go' lahayn soo ma weligiiba hadduunan ciyaynin xaaskayga waa iga furanta imaamu maalig oo arrintaa iyadaa bal ka warran xaaskaygiima iga furmaysaa imaamu maalig wuxuu ku yidhi raxmatullaahi tacaala calayh xaaskaagii way kaa furan tahay anna wax kale kuuma hayo xaaskaaga waa kaa furanta marka taa waxaa laga qaadanayaa qofka inuusan xaaskiisii ka dhiganin wax uu halhays u ah wax uu hadal walbaba ku soo qaado waa sida dadkeennu ay u yidhaahdaan xilahay furan haddaynan sidaa iyo sidaa ahayn haddaynan ahayn xaskaagu waa kaa furan yahay ogow marka haddaynan ahayn xaskaagu waa kaa furan yahay ogow ninkii isaga ahaa waa tegey imaamu shaafici baa la kulmay raxmat ullahi tacaala calayh markaasuu wuxuu yidhi nin yahow hadalkii imaamu maalik aad markii ku tiri bal iigu soo celi hadalkii iyo mas'aladii bal iigu soo celi masaladii iyada ahayd buu ugu soo celiyey imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh markaasuu dhegaystay markuu dhegaystay bu wuxuu ku yidhi marka sidaa hadday tahay xaaskaagu kaama furna sida aad sheegayso hadday tahay xaaskaagu kaama furna dib buu ugu soo laabtay markaasu wuxuu ku yidhi imaamu maalik raxmat ullahi tacaala calayhi ninkii iigu mas'aladii bal sheekhow mar kale ii fiiri maxaa yeelay imaamu maalik fatwadiisa hadduu yidhaahdo xaaskayga igama furna yaa kuu fatwooday imaamu maalik baa ii fatwooday khalaas waa la aqbalaya laakiin shaafici baa ii fatwooday wax yaqaana ma laha afar iyo toban sanu jira ayaa garanaya markaasuu wuxuu yidhi anigu mas'alada sidaan kuugu fatwooday mooye wax kale kuuma hayo ninkii marka waxay ka fursan weysay inuu yidhaahdo arday xalaqadaada fadhiyaa wuxuu igu yidhi kaama furno markaasuu wuxuu yidhi waa kuma uu sheegay wuxuu yidhi ardaygaas weeyaan imaamu shaafici waa la weydiiyey min ayna lak xaggee ka keentay buu ku yidhi imaamu maalik raxmat ullahi tacala caleyh inaynan ka furnayn xaaskiisa xaggee ka keentay maxaa kuugu daliil ah markaasuu wuxuu ku yidhi xadatanaa ant imaamu maalik oo adaan noo sheekeeyey waxaad ka warinaysayna waxa weeyaan cabdullahi bni yaziid can abi salamata bni cabdiraxmaan ibni cawfin can faatima binti qaysin xadiidkii sanadkaa ku imanayey faatima binti qays qisadii dheereed weeyaane macruufka ahayd ninkeedii saddex wuu ku furay xadiidkeedu bukhaari iyo muslim ba waa ku sugan yahay iyo hayrkooda ninkeedaa saddex ku furay wacalaa ayati xaal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markii ciddada ay kuu dhammaato ii soo sheeg naftaada haygala hormarin intay ciddadii ku jirtay baa waxa malaha u sarbeebay gur inuu ka doonayo ama loo soo sheegay mucaawiya bni abi sufyaan iyo abi jahm uma nebigay u timid calayhi salaatu wasalaam markaasay u sheegtay waxay tihi labadaa ninna waa jiraan rasuulka allow nebiguu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa mucaawiya bni abi sufyaan fasucluukun laa maala lah waa faqiir aanan xoolo lahayn kugula talin maayo wa ama abu jahmin ninka la yidhaahdo fadaraab laa yadacu alcasa can caatiqi qisada meesha uu soo deliishanaya imaamu shaaficina waa halkaa ama abu jahmin fadaraabun laa yadacu alcasa can caatiqi imaamu maalik wuxuu yidhi weli ma fahmin maxay tahay waxaa iska galay xadiidkan iyo qisada ninkan wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ogaa markuu leeyahay daraab laa yadacu alcasa can caatiqih usha ka dhigi maayo deegta qarqarka inay u saaran tahay ul xaaska waa garaacaa macnaha dumarka waa u daran yahay waa kaaga digaya inay degta u saaran tahay ul ka zuuli maayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maca daalika nebigu waa ogaa ninkan inuu wax cabayo oo seexanayo oo wax cunayo oo qof bini aadan inuu yahay macnihi riwaayadaha qaarkood baa waxay yidhaahdaan kaiiru safar buu ahaa laa yadacu lcasa can caatiqihi waxaa loola jeedaa kaana kaiira asafar laakiin wakhtiyada qaarkood haddii taa la yidhaahdaan waxa suurtagal ah weeyaan macnihii kalaama imaamu shaafici wakhtiyada qaarkood uu joogo gurigiisa waa jirtaa ama wakhtiyada qaarkood uusan ul haysanin uusan xaaskiisa garaacaynin oo nabad la yahay way jirtaa macnuhu waa maxay wakhtiga badankiisu rasuulka ka hadlay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa darteed wuxuu imaamu shaafici yidhi rasuulka wuxuu kula khitaabaya dadka waxay ahayd kalaamu alcarab kalaamu alcarab yacni waxii wakhtiga haalibiyadiisa ahayd buuna rasuulku calayhi salaatu wasalaam siiyey sidaa darteeda ninkan waxaan weydiiyey buu yidhi imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh diiqan aad ka iibisay ninkan wakhtiyada badankiisa ma ciya haa waa ciya mila dalika weeyaan nebiga calayhi salatu wasalaam siduu arrintaa iyadaa ugu xambaaray in loogu xambaaro xaaskiisana kama furna imaamu maalik arrintaa iyadaa waxba kama dhihin maxaa yeele raalli buu ka noqday istinbaadka aad iyo aadka daqiiqa u ah ee imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh raalli ayuu ka noqday waxaa la mid ah maalan imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi shuyuukhdiisa imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi shuyuukhdiisa imaamu sufyaan ibnu cuyeyna raxmat ullahi tacaala calayh waa shuyuukhdiisa weeyaan imaamu sufyaan ibnu abi cuyeyna qisadiisan waxaa warinaya ibn abi xaatim kitaabkiisu ku warinaya waxaa kaloo warinaya imaam isla sanadkiisa ku keenaya imaam albayhaqi raxmat ullahi tacala calayh munaaqib ashaafici waxay ahayd imaam sufyaan ibnu cuyeyna ayaa sanadkiisa wuxuu ku wariyay xadiid min axaadiidi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam ka mid ah isagoo odhanaya xadiid uu cali ibnu xusein warinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna bukhaari iyo hayrkiisaba way warinayaan waa qisadii dheereed weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo habeen habeenada ka mida ramadaan bay ahayd sii sagootinaya safiya bintu xuyey ummahaati lmu'miniin ka mid ah ayaa waxa uu la kulmay laba nin oo saxaabada ka mid ah ka soo horbaxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam labada nin waxaa lagu sheegaa bacd alkutub waxay ku sheegaan inkastoo xaafid ibni xajar uusan tilmaamin fi kitaabi alisaaba laakiin waxaa la yidhaahdaa usayd ibnu xudayr iyo waxay ahaayeen cubaad ibna bishir ninkii la yidhaahdo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markiiba lugtay dedejiyeen way carareen iyagoo ka xishoonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulka wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa innahaa safiya war aayartiinna waa safiya weeyaan binti xuyey maxaa yeeley rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga cabsaday qalbigooda shay markaasay waxay yidhaahdeen subxaana allah rasuulka allo waanu ognahay maadaanu kaa shakinaynaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam ina ashayطaana yajri min ibni aadam majri'i dam shayطaanka ayaa wuxuu kaga soconaya qofka bini aadamkaa waswaaskiisa weeyaane maaha shayطaanka oo run ah laakiin waswaaskiisaa qofka wuxuu kaga soconayaa meesha dhiggu oga socdo macnihii qalbigaana loola jeedaa shayطaanku wuxuu waswaasiyaa waa qalbiga weeyaan dhig bini aadamkana si kastuu u socda wuxuu gaaraa waa qalbiga weeyaan waana xubinta ugu qaalisan jirka bini aadamka ah halkaasuu marka waswaasinaya shayطaanku taasaa loola jeedaa laakiin sida dadka qaarkii ay u qaateen tafsiirka xadiidka inuu yahay dhiigga bini aadamka inuu shaydaanku ku dhex soconayo ma aha ayib sufyaan ibnu cuyeyna markuu xadiidkaa wariyeyba wuxuu ku yidhi imaamu shaafici oo xalaqadii fadhiya xadiidka waxa warinayana waa ibraahim ibnu muxamed ashaafici ibnu cami imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh ayaa imaamu sufyaan ibnu cuyeyna ayaa wuxuu ku yidhi shaaficiyo xadiidkan maxaa laga qaadanayaa bal noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi xadiidka waxaa laga qaadanayaa inaysan saxaabada ayada a rasuulka ka shakinin salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay shakiga rasuulka laga shakiyaa kufri iyo gaalnimo weeyaan hadday rasuulka ka shakin lahaayeen gaalnimay ku dhici lahaayeen soo maa hadduu qofku ka shakiyo rasuulka inuu zinaystay ka warna calayhi salaatu wasalaam kufri wax ka dambeeyey miyaa jira arrinta ayada ama haweeney aan xalaal u ahayn inuu la socdo salawaatu ullahi wasalaamu calayh maya laakiin macnaha rasuulka waxa weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh oola jeedo adbin uu edbinayo inta nagadinta isaga ka dambaysa salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu leeyahay hadday qofkiin ku dhacdo sidaasoo kale oo aad aragtaan ogaada macnihi ogaada qofkaa dumarka ee la socda ama waa xaaskiisa ama waa walaashii ama waa eedadii ama waa habaryartii iyo maxaarimtiisii ama waa qof un ay maxaarimtiisii ka mid ama wax un isu keenay yaan la shakinin maxaa yeelay ina ashayطaana yajri min ibni aadama majraya dam ilى aakhir اlxadiid markaasuu sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu odhanayay agtaada noogay ma yimaado waxaanan khayr ahayn lafdiyo kale ayaa waxay odhanayeen aimadaasi ay tilmaameen kutubtooda sufyaan ibnu cuyeyna raxmat ullahi tacaala calayh hadday u timaado mas'ala oo la weydiiyo min masaa'il tafsiir alqur'aani alkariim ah iyo wixii la mid ah imaamu shaaficina uu xalaqada fadhiyo imaamu shaafici usoo fiirin jiray xaggiisa wuxuu dhihi jiray is'aluu hada weydiiya shaafici aniga hay weydiinina waxay ku tusinaysaa iqada iyo siduu ugu kalsoon yahay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh siduu ugu kalsoon yahay ayay ku tusinaysaa wahada muslim ibna khaalidin azinjay ibn abi xaatim baa warinaya bayhaqina oo soo saaraya sidaasi la mid ah muslim ibna khaalidin azinjay raxmat ullahi tacaala calayh imaamu shaafici ardaydiisii ayuu kami ayuu ahaa muslim ibn khalid azinjay waa sheekh shaaficina waa ardaygii weeyaan afar iyo toban sano markuu gaaray imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh riwaayadaha qaarkoodna waxay odhanayaan siddeed iyo toban sano ayuu wuxuu odhanayay muslim ibna khaalidin azinjiy yaa abaa cabdillaah يا أبا عبد الله سفيان waxaa lagu leeyahay imaamu shaafici weeyaan kunyadiisa waa abi cabdillah wuxuu ku odhanayay afti ya abaa cabdillah faqad aana wallahi an tufti faqad aana an tuftiya wallah faqad aana laka an tufti abi cabdillaahi sufya abi cabdillah moxamed bni idriis ashaafici weeyaane abi cabdillaahiyow fatwo buu ku odhanayay waxaa yimid oo dhowaaday wakhtigii aad fatwoon lahayd waa la gaaray wakhtigii aad fatwoon lahayd maxaa yeelay aaladii fatwada oo ah cilmu lkitaabi waassunna oo ah aqwaashii saxaabada iyo taabiciintii intiiba waad haysaaye fatwo buu odhanaya waa siddeed iyo toban jir marka la fiiriyo da'dii ugu weyneyd ee la wariyey imaamu shaafici wakhtiga lagu leeyahay yacni faqad aana laka an tufti fatwo waa la gaaray wakhtigii aad fatwoon lahayd sidaasuu ku odhanayay imaam muslim ibn khaalid azinjiy raxmat ullahi tacaala calayh mila dalika waxaa la mid ah shuyuukhdiisa kale ama raggii la-ayniga ahaa sufyaan bn cuyeyna waxaa la yidhaahdaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu wariyey xadiid xadiidkaas oo axaadiid riqa ah macnaha tarqiiqa axaadiidta qofka muslimkaa qalbigiisa ka oheysiinaya qofka muslimka ah qalbigiisu ma engegna sida la garanayo maxaa yeelay qalbiga qofka muslimka ah oo had iyo jeer waa qalbi jilicsan haddii loo sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala weynankiisa iyo cadamadiisa iyo waxyaabaha tilmaamaya khashyadiisa waa baqanaya alluu ka cabsanaya subxaana wa tacaala imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh xadiid axaadiidtii noocaas ahayd markii la tilmaamay sufyaan bni cuyeyna uu sheegay ayaa imaamu shaafici waxaa la yidhahdaa waa ooyey waana miyar doorsoomay sufyaan bni cuyeyna ayaa waxaa lagu yihi war imaamu shaafici waa miyar doorsoomay hadduu dhinta bal ka waran arrintaa iyada ah markaasuu wuxuu odhanaya in kaana muxamed in kaana maata muxamedan faqad maata afdala zamaani hadduu dhinto muxamed shaafici weeyaane waxaa dhintay kii ugu fadliga badnaa zamankiisa zamankiisa kii ugu fadliga badnaa ayaa dhintay sidaasuu odhanayay wahaakada imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh sidaasuu ahaa waxaa la mid ah maalan sufyaan bna cuyeyna culimada la midka ah waxaa ka mid ah cabdulmajiid ibna cabdilcaziiz bna abi rawaad iyo kayrkiisa cabduraxmaan ibna mahdi raxmat ullahi tacaala calayh waa ka da'weynaa imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh haddana maca daalik haddana maca daalik markii uu arkay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh sicata cilmi wa fiqhi haddana wuxuu ka dalbaday imaamu shaafici inuu alifo kitaab ayuu ka dalbaday cabdiraxmaan almahdi ibni xisaan alcambariy raxmat ullahi tacaala calayh waa a'immata ahli alxadiid weeyaan xadiidkiisuna umahaatu sita dhammaan waa ku sugan yahay taraajimtiisa marka laga warramayana waa imaam macruuf ah weeyaan ayaa wuxuu ka dalbaday imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh inuu u soo qoro kitaab uu kaga hadlayo macaanida qur'aanka ah kuna jamcinayo funuunta axkaamta iyo akhbaarta iyo ijmaaca ahlilcilmiga ah uuna kaga waramayo naasikha iyo mansuukha axaadiista rasuulka calayh salatu wasalaam iyo qur'aanka iyo wixii la mid ah wuxuu u alifay kitaabka lagu magacaabo alrisaala kitaabkaasuu u alifay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh imaam cabdiraxmaan ibnu mahdi waliajli dalik ayaa cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu odhanayay raxmat ullahi tacala calayh ma usallii salaatan إلا أdcوu للشhaaفiعiyi فيiha yaعni ilaahay baan ma tukado salaad ilaa ilaahay baan u baryaa shaafici raxmat ullahi taعalى عalayh ilaa ilaahay baan u baryaa subxaanaه wataعaalى shaafici yaعni alifidii uu alifay kitaab الrisaala darteed wuu u leeyahay waana da'dii shuyuukhdiisa weeyaan cabdiraxmaan ibnu mahdi waliأjli dalika imaam albayhaqi raxmat ullahi taعalى عalayh wuxuu odhanayey xumaydi markuu ka warramayey wuxuu yidhi wuxuu ahaa sufyaan ibna cuyeyna iyo ninkii la yidhaahdo muslim ibna khalidin azinjiy cabdilmajiid bin cabdilcaziiz bin abi rawaad waxay ahaayeen iyo shuyuukha ahli maka kuwa yaqaana oo sifeeya shaafici kuna yaqaana imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh biاldakaa'i waalcaqli waاlsayaana waxayna oran jireen imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh waa nin dhallinyaro oo aan lahayn sabwa dhacdhac aanan lahayn sidaasay ku tilmaami jireen waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa raggii la da'da ahaa ama shuyuukhdiisa da'dooda ahaa محمد بن حسن الشيباني محمد بن حسن الشيباني و أرضي إمام مالك رحمة الله تعالى عليه أبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني wuxuu dhintay boqol iyo sagaal iyo sideetankii hijriyada islaamku markay ahayd isaga iyo imaamu shaafici waxay wadaagaan hal sheekh waa maalik bn anas waliajli dalik waxayna kala wen yihiin waa intee da-weyn bay kala wen yihiin maxaa yeelay moxamed bn xasan ashaybani abi cabdillah wuxuu dhintay boqol iyo sagaal iyo sideetankii hijriyada islaamka isagoo nin weyna imaamu shaaficina wuxuu gaaray laba boqol iyo afar hijriyada islaamka markay ahayd inkastoo laba boqol iyo shanna la yidhaahdo laba boqol iyo afar hijriyada islaamka markay ahayd buu dhintay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuuna ku dhintay afar iyo konton sano weeyaan moxamed bin xasan ashaybaani waxay yidhaahdaan xanafiyadu markay ka warramayaan wuxuu ka mid ahaa shuyuukhda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh hadalkaa isagaa sax ma aha hadalkaa isagaa sax ma aha nacam imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh tarjamadiis kama wada gaari karayno waqtigii baa mar horeba dhammaaday laakiin qisada marka uu aaday yeman ee lagu xiray yeman ee yemani markii lagu xiray imaamu shaafici waxaa loo soo dhoofiyey dhanka iyo ciraaq ciraaq markii uu yimid ee uu la kulmay haaruun arashiid ayaa tuhmadii la tuhmayey imaamu shaafici waxaa lagu tuhmayey shiicadii iyo wixii la mida inuu ka mid yahay mana ka mid ahayn imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh tuhmada ayada ah waxaa dafciyey oo diiday imaamu axmed bn xambal markii lagu yiri imaamu shaafici waxaa lagu tuhunsan yahay inuu yahay raafidi ka waran waa diiday imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh arrintaa iyada ah inaynan saxiix ahayn buuna sheegay calaa yati xaal waxaa la keenay isagoo maxbuus ah imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh baqdaad baqdaad markii tuhmadii inaysan sax ahayn la ogaaday qiso dheer bay leedahay ayuu wuxuu arkay dadkii reer ciraaq oo aad iyo aad u haysta madhabka imaamu shaafici maxaa yeelay ciraaq waxaa markaa joogay odayna ka ahaa qaadilqudaadna ka ahaa qudaadoo dhanna sheekh u ahaa abi yuusuf ninkii la ohan jiray abi yuusuf ninkii la ohan jiray abi yuusufna waa ardaygii imaamu abi xaniifa raxmat ullahi tacaala calayh sidoo kale waxaa sheekh ka ahaa meesha ninka la yidhahdo moxamed bin xasan ashaybaani oo isaguna isku barteen imaamu maalik agtiisa imaamu shaafic haddaba weligii muunan arkin xanafiyadii iyo kutubteeda waxaa marka loo dhibaato geliyey inuu badadkan iyaga abarto usuushoodii wuu fiiriyey imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu arkay ninkooda ugu dhow xagga sunnada iyo wixii la mida inuu yahay moxamed bin xasan ashaybaani waana sida saxa ah maxaa yeele moxamed bin xasan ashaybaani waa ninka ugu iqaysan weeyaan marka la fiiriyo laisdhinac dhigo ardayda imaamu abi xaniifa raxmat ullahi tacaala calayh uma moxamed bin xasan ashaybaani wuxuu weydiistay kutubtoodii xanafiyada in imaamu shaafici loo qoro ilaa iyo qiso dheer bay leedahay imaam markii loo diiday imaamu shaafici uu gabay tiriyey isagoo u qoray moxamed bin xasan ashaybaani waa u ogolaaday imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh kutubtoodii buu akhristay ilaa hayri dalik ilaa uu bartay usuushooda iyo waxay usuushooda ku dhisan tahay iyo ikhtilaafkooda iyo wixii la mid ah iyo waxay ku khilaafsan yihiin madhabka imaamu maalik raxmat ullahi tacala caleyh wahayri dalik wacala yati xaal moxamed bin xasan ashaybaani haddaba iyo imaamu shaafici waxaa dhex maray liqa'a tiro badan iyo kulanno tiro badan iyo doodo tiro badan waliajli dalik ayaa moxamed bin xasan ashaybaani wuxuu odhanaya hadduu jiro qof annagana khilaafay madhabkeenna khilaafay maalinna hadduu jiro u aaba yeeli mayno wakhtina ma yeelanayo qofka isagaa wax magac ah ilaa shaafici mooyaane maxaa yeelay ninka shaafici la yidhaahdo wuxuu leeyahay safaa'a dihn dihni iyo caqli aad iyo aad u cajaa'ib badan iyo su'aal wax allaale wixii shaki geliyo uu dadka weydiiyo iyo wuxuu leeyahay طalab اlcilmi aad iyo aad macruuf u ah aad iyo aad marka ugu ammaanay raxmat ullahi tacaala calayh wa ficlan tii baana dhacday maxaa yeelay a'immadu marka ay tilmaamayaan hanaa imaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayh waxyaabaha lagu ammaanay ka mid waxaa la yidhahdaa kana asxaabu اlxadiiثi nuwam dad hurday ahaayeen faayqadahum اlimaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayh qaarkood waxay yidhaahdeen xumaydii iyo ragga la midkaa ma aanan garanaynin si aanu isaga dafcinin asxaabu الra'yi dadka la yidhaahdo asxaabu ra'yi waa dadka aanay ictimaad ka siinin xadiidka rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ama usuushooda aanan ku binaynin bilkitaabi wasunna si aanu isaga dafcinno ma aanan garanaynin ilaa imaamu shaafici uu yimid raxmat ullahi tacaala calayh oo markaa usuul uu noo dejiyey kitaabkiisa alrisaala waa kutubta ugu cajaa'ibta badan weeyaan kitaabkaasuu qoray iyo kutubta la midka ah kitaabka iyo kutubta la midka ayuu imaamu shaafici qoray raxmat ullahi tacaala calayh abi yuusuf ninka la yidhaahdo waa waxa la yidhaahdaa riwaayadda ayada ah haddayba sax noqotoba markii doodii ay dhacday oo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh uu la doodgalay maxamed bin xasan ashaybaani cinda haaruun arashiid ugana ka qaalib noqday rag badan oo xanafiyada ka mid ahaa baa imaamu shaafici meesha arday ugu noqday waxaa ka mid a xasan alkarabisi ninkii la odhan jiray iyo xasan alzacfarani ninkii la odhan jiray iyo ragga la midka ah dhammaan abi thawr baa ka mid a hadda aynu soo tilmaamayna wagayri dalik waxay ahaayeen rag xanafiyaa markii hore uma bacda imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh markuu tegey baqdaad waxay noqdeen rag arday oo imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh mid walbana qisay leedahay abi thawr oo kale raxmat ullahi tacaala calayh qisa ayuu leeyahay maxamed bin xasan ashaybaani qiso kaluu leeyahay wagayru dalik waxaynu ka gaari karayna ma aha imaam maxamed abi yuusuf yacquub ninka la yidhaahdo ibnu ibraahim qaad alqudaat ninkii ahaa ayaa wuxuu u soo qoray imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh sanif alkutub faana fainaka awlaa an tusanif war waxaad qortaa kutub maxaa yeeley wax kaaga awlaysan ma jiro ama adaa ugu awlaysan wax wax alifa kutub noo alif buu yidhi sidaasuu ku yidhi yaxya bn xasaan baa ka mid ah waa ninkii yidhi maa ra'aytu mila shaaficiyi qad waxaa ka mid ah sheekhi imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh wagayri dalik cali bn almadini baa ka mid ah hadda aynu soo tilmaanay qutayb bnu saciid baa ka mid ah oo ahaa isaguna raggii la'ayniga ahaa imaamu shaafici waxaa ka mid ah abu cubayd alqaasim bn salaam isaguna oonu hadalkiisii soo tilmaannay isagoo odhanaya maa ra'aytu rajulan qad acqala walaa arwaca walaa afsaxa walaa amhala ra'yan min ashaaficiy maanan arkin nin xagga caqliga ah iyo waracnimadii iyo fasaaxadii luqada iyo xagga toosnaantaba kaga mida imaamu shaafici la mida maanan arkin imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh waliajli dalik ayaa imaamu axmed bni xambal raxmat ullahi tacaala calayh markuu ka hadlayay cilmigiisa oo ay la yaabeen imaam abi zurca ayaa wuxuu odhanayay axmed bni xambal wuxuu xafidsanaa raxmat ullahi tacaala calayh alfa alfa xadiid yacni waa milyoon xadiid weeyaan isnaad hal milyan oo sanad weeyaan markuu ka warramayey imaamu axmed bni xambal ayaa wuxuu odhanayay hada aladii tarawna kullah waxaan aad arkaysaan oo dhan ee cilmigayga ah badankiisa buu yidhi imaamu axmed bni xambal aw caamatah kulligiisa ama badankiisuba min ashaaficiy shaafici buu iiga yimid buu yidhi xaggiisa shaafici ayuu iiga yimid xaggiisa sidaasuu odhanayay waliajli dalika imaamu shaafici wuxuu imaamu axmed bni xambal wuxuu odhanayey wuxuu odhanayey anigu muddo intaasoo sano ah riwaayadaha qaarkood afartan sanoay odhanayaan qaarkood waxay leeyihiin soddon sano qolaba waxbay tilmaamayaan ima soo marin ilaa wa ana adcu allaha lishaaficiy ilaahay baan u baryaa subxaana wa tacaala shaafici wa astakfiru lah dembi dhaafna waa u weydiiyaa hadalkale imaamu axmed bni xambal wuxuu odhanayey qof gacantiisa ay taabato maxbara ma jirto qalin iyo warqadna qaata ilaa shaafici wuxuu ku leeyahay qoortiisa mina abaal buu ku leeyahay imaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayh maxaa yeelay wuxuu odhanayay laqad manna allahu calayna bih ilaahay wuxuu nagu galladaystay imaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayh laqad kunnaa wuxuu odhanayay imaamu axmed bin xambal wuxuu odhanayay laqad tacallamna kalaama alqowm waxaanu barannay asxaabu ra'yi hadalkooda reer baqdaad buu ahaa madhab alxanafiyu bartay wa katabnaa kutubahum xataa qadima calayna shaaficiy ilaa imaamu shaafici uu nooga yimid fasamicna kalaamah waanu dhagaysannay hadalkiisi markaanu dhagaysannayna waxaanu aragnay inuu iyaga ka cilmi badan yahay waan la fadhiisannay maalmo iyo habeenno tiro badan waanu ka xifdinnay wax allaale wuxuu hayey wuxuu odhanayay maanan kala kulmin ilaa khayr mooyaane wax kale aad bay u tiro badan yihiin wakhtigana waa iska dhammaad weeyaan culimmada islaamku waxa ay ka yidhaahdeen imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh imaamu shaafici waxa ay ka yidhaahdeen culimmada islaamka raxmat ullahi tacaala calayh waxaa imaamu shaafici marka uu alifay kutub xayaatadiisii kutubtii uu alifay waxaa ka mid a sidaynu tilmaanay kitaabu arisaala waxaa ka mid a kitaabu alum oo aad iyo aad kitaab cadiim u ah waxaa ka mid a ikhtilaafu alxadiid axaadiid axaadiidta ikhtilaafkeeda sidee la isu waafajinayaya wixii la mid ah waxaa ka mid a kitaabu axkaamu alqur'aan waxaa ka mid a kitaabu jimaacu alcilm waa la taxqiijiyey sheekh axmed shaakir baa taxqiijiyey raxmat ullahi tacaala calayh asalkuna wuxuu ka mid yahay haamishka kitaabka alum wagayri dalik iyo kutub kaloo aad u tiro badan buu imaamu shaafici alifay raxmat ullahi tacaala calayh kutubtaasi dhammaan marka la fiiriyo dib loogu laabto waxay asal u yihiin alqur'aanu waاsunna iyo aqwaasha ahlilcilmiga ah iyo sida qofku u ta'siilin lahaa madhabkiisa waliajli dalika imaamu shaafici raxmat ullahi tacala calayhi waxaa laga soo naqliyaa aqwaal aad u tiro badan aqwaal xikam ah oo aad iyo aad u tiro badan aqwaashiisii waxaa ka mida raxmat ullahi tacala calayh طبع ابن آدم على اللؤم فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد منه وأن يتقرب ممن يتبا... ي... فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد منه وأن يتباعد ممن يتقرب إليه ابن آدم كسيدي سبع عاده وحا إلهي أقرق سبحانه وتعالى إنه كفق هذا وإسكبر يقفك أسود وهذا إساق أنك أقرق مر والبابا إيه إنه إسود ويه قفك إساق كفق هذا طبعا ابن آدم كويان waxaa xikamtii imaamu shaafici ka mida raxmat ullahi tacala caleyh kutub baa laga qori karaa haddii la yidhahdo hala sharxo xikamtiisii raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu yidhi jawharu lmar'i fii khilaalin halaath qofka jawhartiisa waxa uu ku muuqan karayo qofkan ee ummadda inteeda kale looga dhex sooci karaya waxa weeyaan saddex shay qofkaasi waxay ummaddu ku jeclaanayso oo dadka ay uga dhex muuqan karayo qofka isagaa waa saddex shay weeyaan waa midda koowaade waxa weeyaan kitmaanu lfaqr faqrigiisa inuu qariyo baahidiisa maxaa yeelay soomaalida waa innaga nidhaahna bugto badan iyo baahi badanba waa laysku nacaa kitmaanu lfaqri weeyaan kitmaanu lfaqriguna waa waxa ilaahay ku ammaanay subxaanah wa tacaala qaar ka mida asxaabta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay fii suurati albaqara ayaa ilaahay ku sheegay subxaanah wa tacaala kitmaanu lfaqri weeyaan yadunnu nnaasu min cifatika annaka haniy dadka cifadaada iyo dhowrsanaantaada darteeda waxay u malaynayaan inaad tahay qof tanaad oo wax haysta waa sida mahmahdii carbeed ay u tiraahdo idaa asaabatka khasaasa fatajamal hadday abaari ku asiibto khasaasa waa jeebabkaagu hadday marnaadaan waa la subkadaa waa la isqurxiyaa waa la dhaashadaa ta labaad waxa weeyaan waa kitmaanu lghadab caradaada inaad qarisid xataa yadunna annaasu annaka raadin ilaa dadku ay u maleeyaan inaad raadi tahay waana tan khisrada ilahay ku ammaanay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ah alle uu yidhi subxaana wa tacaala waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin ta kale waxa weeyaan wa kitmaanu shidda ba'siga iyo dhibaatada iyo balaayada markay ku haysa inaad qarisid xataa yadunna annaasu annaka mutanacim ilaa dadku ay u maleeyaan inaad qof barwaaqo ku jira aad tahay qof barwaaqo ku jira inaad tahay waana khislooyinka ilaahay subxaana wa tacala uu ku ammaanay dadka mu'miniinta fi lqur'aani alkariim xikmooyinka imaamu shaafici waxaa ka mid ah raxmat ullahi tacaala calayh waa kusoo khatimaynaa labadan xikmo iyagoo aad iyo aad u tiro badan maadaama muxaadaraadkeenna dambe ay tacalluq ku leeyihiin xikmadaha imaamu shaafici waxaa ka mid ah ay soo aroorinayaan kutubta islaamka waxaana mid ka mida soo arooriyay imaam ibnuljawsi fi kitaabihi talbiis ibliis markuu sufiyada ka hadlayay buu soo arooriyey wuxuu odhanaya imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh low ana rajula waana tan xikmada imaam ibnu ljawsi soo aroorinaya kitaabkiisa talbiis ibliis low ana rajula tasawafa min awali الnahaari lam yaأti calayhi dur ila wajadtuhu axmaq qofku suufi ma noqdo buu yidhi maalinta gelinkeeda hore ilaa waxaa la arkaa duhurkii marka la marayo isagoo axmaq ahoo doqon ah isagoo axmaq ahoo doqon ah lafdi kale wuxuu odhanaya imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه خسال أربع قفك صوفيك صوفي ما بالنقضة إلا أفر شيء أي كلمان أفرت شيء في هذا فيه خسال أربع ويري إمام الشافعي وحويان كسول أكول نؤوم نوم كثير الفضول كسول ويان وامد عاجز بدن qofkani inuu shaqaystaba waxa u diiday cajisnimadii marka xoolaha inuu si yaroo deggan oo xeelada waa inuu wax ku helo weeyaan waa inuu si xeelada wax ku helo marka qofku suufi ma noqon karayo ilaa uu yahay qof kasuul ahoo cajisaan ah mooyaane ama inuu yahay qof akuul ahoo cunno badan oo wuxuu cunana aan haysaninoo marka dadka xoolahoodii sidaa ku bannaysanaya dariiqaa suufinimada ku bannaysanaya ama inuu yahay qof hurdo badan oo kasabkii risqiga ay u diiday hurdada ayada oo dadka risqigoodii markaa xoolahoodii ku bannaysanaya dariiqa ama inuu yahay qof kaiiru lfaduul ah inuu yahay mooyaane waxaa kaloo markaa aan kusoo gebagabeynaynaa insha allah xikmadii uu imaamu shaafici yidhi waxaa ka mid ahay altawaaducu min akhlaaqi alkiraami waaltakaburu min shu'mi lli'aami tawaaduca waxa la yidhaahdo hoos laysu dhiga ah akhlaaqda dadka kiraamka ah weeyaan dadka aad iyo aad ku wanaagsan baa lagu yaqaana akhlaaqdoodii weeyaan waana tan nebigu nafaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh allana ilaah uu nafaray subxaana wa tacaala ina allaha amarakum an tawaadacuu xadiidkii fii saxiixi muslimin markaasuu wuxuu odhanayey takaburkana waxa weeyaan waxa lagu yaqaano shiyam ahli li'aam dadka li'aamka ahee iyagoo xunxun waxa lagu yaqaanaa takaburka weeyaan qof isweynaysiinaya haddaad aragtid isla weynan uu ku jiro ogow marka horeba waa qof buka weeyaan maxaa yeele yaa isweynaysiiya ilaa qof buka mooyaane qofkan waa buka caqligu ka bukaa marka horuu is og yahay inuu isagu liito sidaa darteedu kibirka la imanayaa si uu kor isugu qaado si uu kor isugu qaado marka qofka kibraya haddaad aragtid waa qof naaqis ah weeyaan naaqis alcaql naaqis addiin naaqis almuru'a naaqis naaqis haakada marka imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh xikamtiisa iyagoo aad u tiro badan intaasaan kusoo gabagabaynayna imaamu shaafici fii aakhira xayaatih wuxuu ka tegey baqhdaad isagoo oo qiraya inuusan kaga tegin cid ka fadli badan kana wanaagsan kana zuhdi badan kana walac badan imaamu axmed ibnu xambal imaamu axmed ibnu xambal cid ka wanaag badan isagoo aan oga tegin kanziguu oga soo tegey baqhdaadna sidaasay noqotay raxmat ullahi tacaala caleyh saasuuna u dardaarmay ardaydiisa uma markuu yimid magaalada qaahira ee masar imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh wax badan ma nagaanin halkaasuu ku dhintay sanadkii laba boqol iyo afar hijriyada islaamka qabrigiisuna wuxuu ku yaalaa magaalada qaahira ah inkastoo hadda waayadii dambe ay masaajid ka dhiseen oo la qurqurxiyey oo waxaasoo dhan waa kulli bidac weeyaanan sharciga islaamka ogolayn laakiin qabrigiisa wuxuu ku yaalaa qaahira halkaasuu yaallaa imaamu shaafici waxayna noqotay madhabkiisa madhab intishaar ah oo dadkoo dhan ay markaa u nasab sheegtaan badankooda madhabna waxaa la yidhaahdaa sideedaba maa dahaba ilayhi fulaan waxa hebel uu ku tegey ee cilmi ah marka ra'yiga imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu noqday madhab lagu tago axmed ibnu xambal faman duuna min ahli alxadiidi mucdamkoodaa ku tegey imaamu albukhaari baa loo nisbeeyaa imaamu tirmidi imaam haakada sidaasaa loogu nisbeeyaa abi daawuud waa loo nisbeeyaa kayrkooda inay yihiin madhab imaamu shaafici raxmat ullahi tacala caleyh ilaa muta'akhiriinta la yidhaahdo xaafid ibnu xajar iyo ragga la midka ah oo suyuudu ugu dambeeyey ragga xufaadda ah madhab alimaamu shaafici bay u nasab sheegtaan bal raggii qarnigii inoogu dambeeyey raggii ahlulcilmiga ah axmed shaakir sharxu risaala markuu ka warramayey muqadamadii kitaabka awalkiisa wuxuu ku tilmaamayay haddii uu madhab raacayo inuu qaadan lahaa madhabu shaaficiyada bal wahaakada culamaau casrina culamaau casrina iyaguna sidaasay odhanayaan sheykh naasir iddiin alalbani raxmat ullahi tacala caleyh markuu ka hadlayey hadduu qofku madhab qaadanayo waxa ugu wanaagsan madhabu alimaamu shaafici qofkana inuu madhab wax ku barto waa min allawaasim weeyaan haddaad fiqi baranaysid inaad dariiq ku baratid dariiqda a'immada arbacada ah afarta ah waa min allawaasim wa min axsani almadaahibna waxaa ka mid ah madhabu alimaamu shaafici taasaana idiin dardaarmaya nafteedana u dardaarmaya qabla kulli shay allana waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ahlulcilmiga inuu macoodana la soo xashriyo xubbigeedana ilahi uuna jeclaysiiye subxaana wa tacaala waana sida ahlulcilmiga ay u ohan jireen marka ay ka warramayaan cinda dikri asaalixiina tanzilu araxma dikru saalixiin marka laga warramayo naxariista allah soo degtay subxaanah wa tacaala qofka qalbigiisa qaswa ka dareemana hadday noqon lahayd qaswat alcilm cilmigu aad ka fogaanaysid calayka biaahaari ahli alcilm taraajimtooda dib u raac markaasaa raqba ku soo gelaysaa cilmiga waliajli dalika ayaan u nasaxaynayaa inaynu waqafaad ku sameyno حياتي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته